waa tahay ahlan wasahlan marxaban dhegeystayaal idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari ee dhegeysanaysaan dhegeystayaal kuna soo dhawaad xubinta wargeysada waxyaalaha ay qoreen oo aalabaad kala socotaan star f m dhegeystayaal wargeysada saaka waxyaalaha ay qorayaan iyo wargeysada kale ah the daily nation the standard halkaas sidoo kalena the daily nation aan ku firin doona asaga sidoo kale waxyaalaha uu qoray iyo muscab oo gacanta markaasi ku hayo sidoo kale wargeyska gacantii waxaa ku jira the standard qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siin doonaa saaka siday kusoo kaakaceen kuwaa beristeen maqalka idaacadda sidoo kalena lambarka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan star f m ayaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal dhegeystayaal yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil wargeyska waxyaalaha markaasi bogogood hore ee ku qabanayee markaasi ku qoran ayaan soo qaadanaa kadibna dhegeystayaashan u falanqeyna waxyaalaha markaasi muhiimka u ah oo aan markaasi ugu gorfeyno dhegeystayaal wargeyska the standard saaka wuxuu halkan qorayaa iyadoo markaasi wadanka uganda iskuullada dib loo furay waxaa sidoo kale maqli doontaa biilka maanta sanadka iyo sidoo kale linturi waa senatarkii meru markaasi la xiray iyo hadalheyn fara badan ka dhalatay iyadoo sidoo kale mid kale haddana loo xiray hadal markaasi kale ee dhankaasi countiga kisii isagoona hadal kale markaasi u jeeda kicin ah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo asagna markaasi ka hadlay kuna markaasi kaga digay asxaabtiisa ee xulafada la-ah ee dhanka siyaasadda in markaasi ka waantoobaan aan ku bilaabay dhegeysta wargeyska saaka boggiisa hore ee bogga sideedaad aan toos u aadno saaka waxyaalaha markaasi u qorayo halkan ruto ayaa markaasi ka gubtay oo sidoo kale kaga xanaaqay arrimaha markaasi uu ku dhaqaaqay linturi oo sidoo kale uu ka raaligeliyay ama raaligelin uu ka bixiyey hadalka sida ku sheegay asaga litura waa senatarka meru uu ku sheegay in si qaldan markaasi loo fasiray waxaana uu sheegay inuu hadalku asaga ula jeedin sida dadka ay u dhigeen ama u macaneeyeen isagoo markaas iminkan maalintii ama maalintii labaad markaasi xabsiga ku sugan ama sidoo kale gacanta booliska uu ku jiro iyadoo markaasi maxkamadda shalay ay ka codsadeen in toddoba maalmood markaasi la siiyo si baaritaanada usoo gebagabeeyaan ama sidoo kale arrimaha kicinta hadaljeedinta oo markaas la dhibsaday baaritaan ugu sameeyaan iyadoo qaabka kale markaasi loo dhigayo sidoo kalena loo fasirayo oo la sheegayo in markaasi kalfadhiga qaar maanta markaasi laga hor istaagayo sida markaasi wargeyska qaar uu qorayo wargeyska ayaa sidoo kale wuxuu halkan faahfaahin ka bixinaya sidoo kalena kaga hadlaya arrimaha linturi iyo weliba sida hadalka markaasi u dhigay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto william ruto ayaa markaasi ku sheegay in xisbiga markaasi u d a marnaba markaasi naceeb kala fogaansho iyo qabyaalad iyo sidoo kale kicin marnaba meel uusan kaga jirin uuna kaga digay inay ka fogaadaan kuwaas markaasi la sheegayo ama uu dhahay in ay dadka qaar ay qiil kaga dhigan karaan ama sidoo kale ugu raadin karaan xumaan sidii xisbiga uu dhibaato usoo gaarto waxaana uu kaga digay in mar waliba ay ka fegjignaadaan sidoo kale ay ka fogaadaan waxa uu sheegay inay xisbigan uu yahay xisbi qaran xisbi markaasi qabaaliile fara badan ay ku jiraan unasan u baahnayn mid markaasi kicin iyo qabyaalad markaasi ah waxaana madaxweyne ku-xigeenka uu sheegay fariin culusna uu u diray dhammaan inay ka wantoobaan wax waliba dhibaato keenayo waxa uu sidoo kale sheegay hadalka uu ku kacay linturi sidoo kale inuu ka raaligelinayo dadka markaasi dhibsaday wuxuu leeyahay dabcan cid markaasi ani ambaareyna ma laha waa sida markaas ku sheegay nakuru chief majlis waa gabadha maxay leedahay waxaan rabaa in aan markaasi cambaareeyo dadka siyaasiyiinta keiska markaasi sugaya ma u fadhiya iyadoo markaasi shanta galabnimo hadalkaasi ay u fadhiyeen waxay leedahay waxaan markaas aniga ku dhaartay in dabcan constitutionka ama sida sharciga markaas uu qabo waxaana ay leedahay in markaasi waajibkay aan gudan doono waa gabadha markaas lagu magacaabo dabcan waan edna nyaloti oo ah markaasi garsoore ka howlgasha nakuru iyadoo markaasi kiiska markaasi gacanta ay ku hayso oo sidoo kale garsoorka shalay ee ku sheegtay in dib markaasi loo eegi doono waxaan markaasi rabaa in aan weydiiyo dabcan dadka cadaalayaasha waa criminal justice system iyo weliba kuwa markaasi guddiga isdhexgalka kortegida dabcan waa n c i c kuwa loo yaqaano in markaas u hogaansamaan oo sidoo kale daacad ay u noqdaan oona hal markaas ay kaga noqdaan ecoly sida markaasuu ku sheegayo xildhibaanka gaarisa aadan barre ducaale shalay markaas isagana ku sugnaa pomeit wuxuuna markaasi ku sheegay inuu markaasi dhibaato xoogan weliba kala sifeyn ee xitaa dhexdooda ay ka dhex jirto oo markaasi diiradda lagu saaray ama looga hadlayo xisbiga markaasi u d a ee qaarkood ama dadkooda ay kula baxayaan sida markaasuu ku sheegay xildhibaanka gaarisa aadan barre ducaale waxaana arrintan imaanaysa dhegeystayaal sideedii bishan ay markaasi kulan markaasi ka dhacay eldoret countiga wasingishu lagu soo dhaweynaya madaxweyne ku-xigeenka hadallo qaaro markaasi ka baxay senatarka meru hinturi ayaa markaasi waxyaalo fara badan dhalisay dhegeystayaal keliya ma aha waxaa sidoo kale shalay waaxda dacwo soo eegidda dalka uu markaasi amray waa taliyaha markaasi ciidamada booliska dalka markaasi si deg dega uu ku soo qabto mid ka mid ah dhegeysta xildhibaan ka tirsan jaje waa dabcan in uu si deg dega lagu soo qabto kaasuu lagu sheegay in uu asagana kicin uu ku dhaqaaqay sida markaas wargeyska saaga bogiisa sideedaad uu ku qoray dhegeystayaal wargeyska saaka bogiisa sagalaad isagana wuxuu qorayaa iyadoo markaasi maanta ay tahay maalin markaasi dabcan golaha sanadka ay ballansan yihiin oo sidoo kale doonayaan inay dirsaan beelkii markaasi kasoo baxay ama kasoo gudbay baarlamaanka ee u ahaa dhanka xisbiyada waxaana markaasi ay sheegayeen maanta inay kalfadhi fresh ah fadhiisan doonaan ayna sidoo kale kaga hadhinsan doonaan arrimaha markaasi xaaladda wadanka dabcan arrintan noqotay controversial coalition bill oo dabcan mid hadalhayn fara badan ka dhalisay wadanka ayna baarlamaanka in muddo ku hakatay waxaana kalfadhiga maanta sanadka ay yeelan doonaan lagu sheegay in ay ka arrinsan doonaan sidoo kalena ka gurfayn doonaan kaga hadli doonaan fiirin doonaana ama ay fiirin doonaan sidii markaasi waxyaalaha markaasi munaasabka xisbiyada markaasi iyo weliba coalitionka ama xisbi wadaagga sida markaasi ay ku dhaqangeli karto sida markaasi faa-iido ugu jirto iyo mudnaanta markaasi dadka shacabka laga siin karo ayay markaasi ku fiiran doonaan waxaana markaas la sheegay helu saka oo afhayeenka sanadka waxa uu sheegay in ay kalfadhigaasi noqon doono mid special ah mid qaas ah oo sidoo kale ay ka fiirin doonaan dhinacyada markaasi suurtagalnimada ah dhinacyada markaasi munaasabka ah waxyaalo fara badan kusoo kordhin kara dhegeystayaal dastuurka waxaana sidoo kale fiirin doonaan sida markaasi ku xusan iyadoo sheegeen haddii markaasi uu dhadhan markaasi yeelan waayo ay dib iskaga dhigi doonaan mise sidoo kale guddi u xilsaari doonaan si baaritaana ay ugu sameeyaan sidoo kalena ay go-aan markaasi kama dambaysta ay kasoo gaaraan inkastoo laakiin dhinacyada qaar markaasi kala sheeganayaan awood sida markaasi xisbiga u d ay leeyihiin sagaal iyo labaatan ilaa iyo soddon ayaa markaasi golaha markaasi sanadkan ku haysana laga yaabaa markaasi inaan ka itaal roonaan ama aan ka itaalrano aan kasoo dabcan aan ka itaal roonaano sida markaas uu ku sheegaya qaar ka mid ah ama sidoo kale ay ku sheegayaan sanatarada qaar halka sidoo kalena ay hadalka u dhigayaan in sidoo kale la caburinayo sanatarada qaar sida markaasi waa linturi oo ah markaas isagana nin xiran ama sidoo kale gacanta booliska ku jiro kadib hadal markaasi ama hadal kicin ah lagu eedeeyey taasi waxay leeyihiin waa mid markaasi siyaasadaba socoto oo la doonaya markaas in lagu wiiqo awoodda ee markaasi golaha sanadka maanta markaas ay doonayaan inay go-aan markaas ka gaaraan dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa sagaala saaka uu qorayo intaa markaasi muscaw dhegeystayaal aan ku wareejinin sidoo kale wargeyska saaka halkan wuxuu qorayaa in muddo iskuullada ay xirnaayeen ee waddanka uganda waxaa wargeyska bogiisa shanaad saaka uu ku qoraya halkan waxaana markaasi dib loo furay laba sano oo ay xirnaayeen ayaa dib loo furay dhegeystayaal waxaana markaasi jaamacadaha kolojyada iyo iskuullada hoose dhexe iyo secondariga markaasi dib loogu arkayaa saaka dhegeystayaal iyadoo markaasi ay waalidiinta ay dib ugu laabanayaan sida wargeyska bogiisa shanaad uu qorayo sababta loo xiray ayaa ahayd dhegeystayaal cudurka safmarka covid sagaal iyo toban oo saameyn xoogan ku yeelatay wadankaasi weliba aafadiisa ayaa markaasi madaxweynaha wadankaasi uganda waxaa si deg deg ah markaasi waalidiinta iyo macalimiinta iyo wasaaradda markaasi caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada ku amray si deg deg inay isku kaashadaan kadibna ay ku xiraan iskuullada dib ayaa loo furay maanta waxaana markaasi leeyahay wakhtiyada markaasi badnaa iskuullada ay ku xirnaayeen ayaa ama iskuullada wadankaasi ku xirnaayeen ayaa markaas la sheegaya qaar inay waxbarashada iska hilmaameen halka qaar kalena ay sidoo kale iskuullada iskaga baxeen sida markaasi hay-adda markaasi chief safe the children ee ku sheegtay in waxyaalo fara badan ay ku lumisay sidoo kalena iskuul fara badan ay caruur badan iskaga baxeen iskuullada ama drop out waxaa loo yaqaano lagu sameeyey caruurta halka qaarna ee markaasi reerar hablihii ama gabdhihii markaasi ay yeesheen reerar waa taasi markaas iminkan dhibaatada xoogan uu cudurka safmarka covid sagaal iyo toban uu ku keenay wadankaasi uganda laakiin waxay markaasi ku sheegeen waqtigii usuulada ee xirnaa waxaa markaasi laga qomameynaya tirada faraha badan ee markaasi la luumiyey iyo weliba culeyska markaasi iminkan iskuullada qaar ay markaasi kusoo darsayso waxaa sidoo kale ee looga hadlaya la qabsashada laba sano oo markaas iskuullada ay ka maqlayaan caruurta da-yarta iyo weliba kuwa markaasi iminkan fasalada qaar markaas yula kuwa markaasi ayagana iskaga baxay halka qaarna reerar ay yeesheen ayaa markaas iminkan aada looga digayaa bal sida markaasi guddi loo soo saari lahaa talacelin ah oo caruurta markaasi kaga talacelin karto dhegeystayaal wargeyska sidoo kale bogiisa afraad halkan wuxuu qorayaa kaga hadlayaa dhegeysan mugoha oo markaasi kaga digay inay markaasi farageliyaan siyaasiyiinta arrimaha ku saabsan dhanka waxbarashada isagoo markaasi soo dejiya qorshaha imtixaanada iyo sidoo kale qorshaha markaasi kalendarka ama sidoo kale jadwalka ku aadan hanaanka markaas iskuullada lagu kala wadi doono ama lagu kala maareyn doono wuxuu leeyahay waa ina markaasi afaraha kala baxdaan arrinta waa ana markaasi madaxweynaha madaxweynaha u saxiixay sidoo kalena aan markaasi u programna hanaanka dowladda markaasi aan ku wadi karno dhanka qeybaha markaasi waxbarashada iyadoo march abriil sanadka labada kun iyo sanadkan dabcan waa sanadka tegey labada kun iyo koob iyo labaatankii imtixaanka qaran ee iskuullada hoose ee secondariga loo kala fariistay dhegeystayaal maarso inta u dhexeysay halka may oo markaasi sanadkan sidoo kalena lagu tijaabiyey grade six oo markaasi national assessment ahaad ama tijaabada markaas ugu horreysaheed halka oktoobar iyo decemberna ee sanadka markaasi labada kun iyo laba iyo labaatanka ay noqon doonto imtixaan markaasi loo fariisan doono ee k c s c november labada kun laba iyo labaatanka k c b iskuulka hoose dhexe loo fariisan doona halka novemberna labada kun laba iyo labaatanka grade six national assessment u fariisan doonaan wuxuu markaasi kaga diga siyaasiyiinta inay markaasi ka fogaadaan arrimaha markaasi faragelinta ee manhajka cusub ee c b c ee dhegeystayaal uu markaasi siyaasiyiinta uu leeyahay in aan markaas ina siyaasadaysan ama sidoo kale farax ad kala baxdaan arrimaha markaasi qorashaha iyo hanaanka ay markaasi dowladda doonayso inay u dejiso dhanka waxbarashada dhegeystayaal bal iminkan muscab dhegeystayaasha qeybaha dambe ayaa markaasi fursad usiin doonaa hadduu eebaha raalli ka noqdo dhegeystayaal fursad ayaan usiin doonaa bal qeybaha dambe kadib wargeyska the daily nation muscab haddii markaasi uu dhameeyo dhegeystayaal
waa xagaag yuusuf aad ba mahadsan tahay dhammaan dhegeystayaasha iyaguna subax wanaagsan ayaan leeyahay gobolba ay joogaan iyo si walba codkeyga amaba codkeena uu gaarayo xubinta wargeysada ayaanu ku guda jirnaa weli dabcan waxaanu eegi doonaa wargeyska daily nation maadaama yuusuf uu inoorkaasi noo eegay wargeyska the standard daily nation waxyaabaha ugu xiisaha badan ama ugu waaweyn ee maanta bogga ugu hore uu ku qorayo dabcan warbixinta ugu weyn ee halkaasi maanta uu ku daabacay waa waxauu leeyahay kenyaan badan oo badan ayaa qarka u saaran sidoo kalena ku sisiqaya faqrinimada wargeyska waxa uu leeyahay warbixin cusub oo lasoo saaray ayaa sheegaysa in tirada kenyaanka markaasi iyagu noqday amaba galay xendaabka faqrinimada inta u dhexeysay sanadii labadi kun iyo afariyo tobankii ilaa labadi kun iyo sideediyo tobankii ay ku korortay boqolkiiba toban iyo shan warbixintaasi oo dhammaystiran aanu eegno bogga toddobaad ee wargeeska ayuu ku daabacaya waxauu leeyahay kenyaan aada u tiro badan ayaa markaasi ku sisiqaya xeendaabka amaba usii dhowaanaya maalinba maalinta ka dambeysa inay noqdaan faqri ama sabool warbixinta waxuu leeyahay malaayiin kenyaana ayaa waxaa ay imikaba yihiin kuwa faqri ku jira intii uu xukunka qabtay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta taasi oo iyadu waxauu leeyahay wargeysku sheegaysa in labadii sanadihii labadii kun iyo saddex iyo tobankii oo xukuumadda madaxweyne uhuru kenyatta ee hogaanka dalka la wareegtay ilaa labadii kun iyo sideed iyo tobankii ay kenyaan badan noqdeen kuwa faqiir ah amaba sabool ah waxaa wargeysku sidaasi kusii daraya in waaxda qaran ee dhankaasi iyo waa xisaabaadka ay sheegayso in kenyaanka la nool amaba faqriga ah ay ku darsameen boqolkiiba shan iyo toban waxauu leeyahay labadii kun amaba markii madaxweynihii hore ee wadanka mwai kibaki uu hogaanka hayay ay tiradaasi ahayd boqolkiiba soddon iyo sideed dhibic sagaal laakiinse iminka oo xukuumadda jubli markaay soo gashay ay tiradaasi gaartay boqolkiiba konton iyo saddex waa intii udhexeysay labadii kun iyo saddexiyo tobankii ilaa labadii kun iyo saddeediyo tobankii wargeyska ayaana waxa uu leeyahay haddii waxaan laga qaban kenyaan kale oo aada iyo aada u badan ayaa faqrinimada qarka u saarnaan doona amaba ku sisiqi doona waa waxa uu leeyahay malaayiin kenyaana ayaa iminku iyagu ah kuwa aan markaasi ah faqiir ama sabool ah waana intii xukuumadda jubli ay xilka qabatay iyo wargeysku leeyahay aan ku gudbaynaa waa cadadkaasi ama warbixintaasi lasoo saaray ku saabsan heerka faqriga ee shacabka kenyaanka ee warbixinta kale waxa ay wargeysku daily nation leeyahay raila odinga oo ku eedeeyey william ruto inuu kala qaybinayo ama siyaasad kala qaybsanaan ku dheexan wargeyska bogga shanaad ayuu ku qoray warbixintaasi oo faahfaahsan waxa uu leeyahay madaxa xisbiga odium raila odinga ayaa waxaa shalay uu ku sugnaa ismaamulka kajado halkaasi oo uu ka waday ololihiisa azimiyo la umoja waxaana wargeysku leeyahay uu ku wadeeyey ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruuto inuu isagu hormuud ka yahay waa siyaasadda kala qaybsanaanta ku dheehan isagii weliba xulafadiisa ayuu leeyahay raila odinga oo ka hadlayay ongata rongai maalinkii shalay ahaad ayaa waxauu kenyaanka ugu baaqay wargeysku leeyahay inay iska diidaan siyaasiyiintu kala qaybsanaya kala qaybinaya sidoo kalena khalqal gelinaya amniga guud ee qaranka iyo midnimada jiritaanka waxaa wargeysku intaasi ku daraya hadalka raila odinga waxa uu ula jeeday hadal dhowaan kasoo yeeray senatarka meru mitika lintorio isagu xulafo dhowlaa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kaasi oo loo arkay hadal ku salaysan naceeb iyo weliba kala qaybin oo uu ka jeediyey ismaamulka waasangisho gaar ahaan magaalada eldoret ayuu ka jeediyey marka waxaa wargeysku leeyahay raila odinga ayaa si aada u eedeeyey amaba eedeyn ugu jeediyey william ruto wargeyska bogga afraad waxa uu leeyahay wasiirkii ugu horeeyey ee si bareer ama si cad u taageeray william ruto wasiirka dowlad wadaajinta waa charles kater ayaa waxa uu si cad u sheegay inuu taageerayo ololaha madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto oo uuna ku taageeri doono han waa inuu noqdo madaxweynaha xiga ee wadanka doorashada soo socota ee bilaha ka harsan wargeyska ayaa waxa uu leeyahay ninkan ayaa noqday wasiirka ugu horeeyey ee si cad u taageera ololaha madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ama si gudba uu u sheegay inuu markaasi taageerayo waa waa waa madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa wasiirka dowlad wadaajinta ama develation cabinet secretary charles keter ayaa lagu jeeda warbixinta amaba warbixinta xigta haddii aan soo qabto ee wargeeska daily nation waa bogga lixaad ayuu wargeysku ku qorayaa senatarka ismaamulka meru mitika linturi oo habeenkii labaad ku bariyey gacanta booliiska amaba markaasi ku bariyey gacanta booliska waa bogga lixaad aanu tagno halkaasi bogga lixaad ee wargeyska daily nation waxa uu leeyahay senatarka meru mitika linturi ayaa waxaa maalintii labaad ama habeenkii labaad uu ku hoyday jeelka maadaama amaba iyada oo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto uu raaligelin ka bixiyey hadalkii uu ninkan sida dhow xulafada oola ah ka jeediyey ismaamulka waasingiishu gaar ahaan magaalada eldoret halkaasi oo isu soo bax madaxweyne ku-xigeenka uu ku lahaa wargeyska ayaa waxauna leeyahay senatarkan oo la xiray maalinkii sabtida xeed ayaa waxaa lasoo taagayaa ama weli la sheegayaa in baaritaan lagu wado booliska ayaana codsada ayaa leeyahay toddoba maalmood oo dheeri ah si baaritaanada loo soo gabagabeeyo oona gacanta lagu sii hayo senatarkan si markaasi kadibna maxkamadda loo keeno oo eedeymaha loo haysto lagu soo oga dacwad ka dhanna waa senatarkaasi meru mitika lenturi isaguo loo haysto in uu ka dambeeyey hadal nacayb ama kicin ama kala qaybsanaan ku dheexan hagaag sidoo kale wargeyska bogga lixaad waxa uu ku qorayaa in aqalka sare amaba aqalka senadka ama golaha gurtida maanta uu kala fadhi yeelanayo kaasoo looga doodayo waa warbixinta amaba sharcigii dhowaan uu baarlamaanka meelmariyey kaasoo ku saabsan axsaabta siyaasadeed ama xisbiyada siyaasadeed ee dhigaya in afar bilood ka hor isbahaysiyo lasoo samaysto intaasi kadibna wax isbahaysi ah xisbiyadu siyaasadu samaysan karin waa aqalka sare oo maanta ka doodi doona sharcigaasi iyadoo la sheegayo in sidoo kale kala qaybsanaan halkaasi laga dareemi doono iyo weliba isawood isu sheegisho ee ka dhannaa garabka taageeraya madaxweyne uhuru kenyatta raila odinga iyo garabka taageeraya william ruto madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto qaar ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan ee uu qoraya wargeyskaasi daily nation ayuu ahaa waxa ugu weyna maanta uu qorayana waa wargeyska ama warbixinta weyn waa in kenyaan badan ama shacab badan oo kenyaana ay qarka u saaran yihiin faqrinimo iyo saboolnimo iyadoo uu wargeysku sheegaya in boqolkiiba toban iyo shan ay labadii kun iyo afariy tobankii iyo intii udhexeysay labadii kun iyo sideed iyo tobankii intaasi cadadkaasi ay kor u kaceen dadka iyagu saboolka noqonaya waxaana wargeysku leeyahay waxaa arrintaasi lagu saleeyey waa goobaha caafimaadka oo aan wanaagsanayn kuwa iyagu waxbarashada aanu helayn iyo waxyaabo kale oo arrimahaasi lagu salay sidoo kale in waxyaaba asaasi ah dadkaasi ay heleenin halkaasi ayaan ugu gudbaynaa wargeyska daily nation iyo waxyaabihii ugu waaweynaa ee maanta uu daabacay iminka qeybihi ugu dambe ama xubinteena ee subax wanaagsan aalaba dhegeystayaasha fursadaan u siino ayaanu gudagalaynaa dhegeystayaal sidee lagu waabaristay goobtaa ku sugan tahay subaxani nala wadaag eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan ayaad naga soo wici kartaan warka ayaad dhegeysan doontaan sideedda subaxnimo goorsheegto markay soo dul istaagto balse intaasi ka hor saaxiibada wicitaanka aan siino fursada waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo bar toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhegeyste halo star f m wacalaykum asalaam waraxma oo kusoo dhaweyneynaa cabdinuur masalaan inooga waran subaxan haye
marka alxamdulilah aad baan u fiicnaa waxa dhadhan jira alxamdulilah waxbarashada aadaga loo dareeray
waa mahadsan tahay xigahan siinaynaa asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma subax wanaagsan muscaba waa dhaga yuukuba wacanoo wanaagsan walaal
magaceygu waa amra cabdullah oo joogta xerada ifo waa kusoo dhaweyneynaa amran ifo inooga waran subaxan maasha allah ifo meeshaan waa barista aad baa loogu wacan yahay olol xaafada aana ka sixin mamaa waa la fiican yahay xaafadaha subax wanaagsan baan leeya dhammaankiina wacanoo wanaagsan amran xigaha salaamaaleykum wacalaykum asalaam waraxma
waxaa ku salaamtahay waa kaa qaaday walaal
maxamed nuur kaasoo wacay banaani regdheera haye maxamed nuur banaan iyo subaxan
maasha allah waa lagu dhabeynaya aad baan u fiicana dareen maana maqlin haye
walahayn maasha allah nabadgeli roobku nagu yaro ilaahay noo soo ziyaadiyo aamiin
siyaasadda anaga dhegeysanayna waxaan leenahay kheyr allaha ka dhiga wax kheyrka oo ilaahay noo soo celiya leen waa garta aamiin hallo star f m wacalaykum asalaam waraxma waanu kaa qaadnay soo dhowo fartuun wajeer iyo subaxan
maasha allah wajeer walaal waa lagu wacan dhibka ma jiro haye ilaahay mahadiis waa lagu laday nabad ayaa lagu waabaristay waa garta maasha allah intii adaacada kasoo qayb qaadatay inta iskafaaysoo arooyo suuban ayaan leeyahay soomaaliya nabad allah ka dhiga ayaanan leeyahay idinkana waa inan salaam walaal waa mahadsan tahay xigaha hallo
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
تفكرت ما تعرف صراحة أنا أستمتع عليها يعني شوية حتى أنا أستمتع بالفيديو waan kusoo dhaweynaa amiis wacanoo wanaagsan iyo noo waran goobtaa ku sugan tahay etoobiya
ما شاء الله صوت حلقة أول شيء أنا واحد الهينة مالها جديد كنا في واحد رسالة بنك شوية لو درجة الحمد لله واحد الهينة مالها Mhm.
وما أنا أريد أن لا يفعل wacanoo wanaagsan sidoo kale hallo halo ustaasin waa kusoo dhaweynaa walaal subax wanaagsan waxaan leeyahay waa maxamed farax ciddo gaarisa maxamed wacanoo wanaagsan gaarisa inooga waran subaxan
waa lagu wanaagsan yahay Haya.
oo dhan si si lagu talagalay u socdaan haye aad baan marka hawar maanta haa
waxaan idin leeyahay macnaha waan ka fiirinaya danta guud ee, muddadan hadda waxaa soo badanaya dadweynaha inay danta guud ay ka shaqeeyaan oo danta khaaska ay ka shaqeeyaan shaqsiga Mhm.
magaalada hadda waxaa arkaysaa inay macnaha dee dadka maamulkii ay u dhiseen meela ay biyaha maraan oo maaragtay ee, biyaha markuu roob ka imaada maraan Mhm.
meesha marka waxaa arkaysaa in wax kasta oo la dhigo oo muusaqi ama xoolo dhinta la dhigo oo waxaa arkaysaa marka oo dhow dambana ay dhahaan
haa waxaa dhashay waxaa dhashay kalooro ama daacun baa dhashay dadka ay dhahaan oo ama isbitaallada ay ku ordaan waa garta oona danta guudna ay fiirino qofka uga wixii ama xoolaha hadduu- hataa ugu qasho oona wixii uu dhigo meeshii oo daqsi badan uu dhasho zaid marka dadweyne waxaa u baaqayaa macnaha hadduu ka dhasho cuduro inayna maamul ama ay- Waa ta- waa garta.
waxba ay dayna dadweynaha ay ku jirtaa waa garta waa mahadsanta saaxiib waa mahadsantahay hallo
salaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
saaxiib waan ku salaamayn badan waa kaa qaaday
Eh, maxamed tawana gaarisa dhikaburi haye gaarisa iyo dhekabuure maxamed subaxan inooga waran
saaxiib way deganta jawi wuu degan yahay amniga xaalad wax kasta siday rabbi ugu talagalay ku socdaan haye
dhammaan dhegeystayaashana waxaan leeyahay maalinta ha idiin wacnaato istaa ha jirta ha joogtaan leey saaxiib waa mahadsanta saaxiib subax wanaagsan Hello, salaam alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma
Intaaba subax wanaagsan.
wacana wanaagsan walaal
Waxaa waaye Ruqayya Wajeer.
haye wajeer inooga waran ruqya Maasha Allah, walaala, wixii waa wanaagsannahay, socodka gaadiidka, isaga maasha Allah, in basta aroos hore tahay, hadda war hayo fara badan laga bixin karo. Alxamdulillah, idaacadda maqalkeedana waan haysanaa maanta, maasha Allah.
Mhm.
Subax wanaagsan ayaan leeyahay, walaala, idinka iyo dhegeystayaal dhammaan iyo daguuriyaasha idaacadda ka howlgala dhammaantiin. Subax wanaagsan ayaan leeyahay, walaala.
wacana wanaagsan aad baa umahadsan tahay walaal xigahan siiyo hallo
Assalamu alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma
Halim Sanan Mandela Township.
haye mandheera iyo subaxan xalima Masha Allah, alhamdulillah.
Mhm.
Naxariisan qabnaa iskuulaha iyo dugsiga waa la wadaalay.
ganacsiga ugu furmay Masha Allah.
Mhm.
Nin walba meeshaas jooga naxariis ilaahay Allah na siiyaan leenahay. Soomaalida kulli meel ay joogaan salaamu calaykum waan leeyahay.
Mhm.
Star FM shaqaalaheeda salaamu calaykum waan leeyahay.
Mhm.
Meelaan joognaba caafimaad kheyr qabaa ilaahay ka baryayna insha Allah.
aamiin waa mahadsan tahay hallo hallo dhegeyste salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
halo waa ku maqlayaa walaal soo dhowow waa ka xumahay raadiyaha ku dheer waan ka gudbayna hallo
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waan ku salaama saaxiib waan sharif mudika waa kaa qaaday shariif mudhika inooga warbixi subaxan
waa ku fiicana saaxiib alxamdulilah rabbi alcaalamiin Mhm, jawiga guud
jawi guud waa degan yahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa xanuun ma agnaha oo covid waxa la dhahaa waxda qabsan leeyahay na qabtaan leh covid maa idin soo gaaray reer mudhika
ha anaga hargab socdo oo un maaragtay un lala yaabay ha
marka ilaahay unaa qaban leenahay maaragtay allah nagujiyaa leena saaxiib waan ku salaama waa kaa qaaday waa mahadsantahay saaxiib hallo
Hello, assalamu alaikum.
wacalaykum asalaam waraxma Magaca waa Adiga Bogorti, waxaan aamsan Sterling oo countiga Ngara ku sugan yahay.
wacana wanaagsan star waa kusoo dhaweynayaa
Mandhow walaalkay, halkaa ku sugan yahay jawiga saaka aad ugu degan yahay, si wanaagsan ayaa lagu waafajistay carruurta iskuulada oo kala dareereen gooyo ganacsiga dib ayaa loo furay. Jawiga saaka waa degan yahay, istaa sun dhammaan inta dhegeysanaysid waa wanaagsan, wariyaashaana qaaligiisa waa wanaagsan, shaqada ha ku wanaagsan ku leeyahay.
waa mahadsan tahay wacana wanaagsan hallo
halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waan ku salaamay musdhaf wajeer musdhaf waa kaa qaaday saaxiib waa kusoo dhaweynayaa wajeer subaxan goobta kaga sugan tahay wajeer alxamdulilah saaka jawi waa degan yahay haye dhibaato kama jiraan alxamdulilah nabadgelyada waa okay mhm.
adeecada waa okay akhriska waa loo dareeri waa garta Al- alxamdulilah waxa dhiba kama taagno waa garta aad baa mahadsan tahay muslimiintaan salaamaya meelay joogaan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu saaxiibka ugu dambe aan siiyo fursadda hallo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa maxamed cabdullaahi farbuuqe waa kusoo dhaweynayaa maxamed adigu inoo soo koobaya inooga waran goobtaasi subaxan masaaka nabad baa kuwa sida ilaahay ku talagalay waxay kala soo idinku kala socdaan aad iyo aad barwaaqo jaamad waa la furay dugsii waa la aaday barwaaqe nabad waa garta allah idin siyaadiyo waan ku salaam adigana waa mahadsan tahay dhegeyste ugu dambe fursaddaan u siino xubinta subax wanaagsan ayuu ahaa ee halkaasi ayaa markaasi eh, kusoo gabagabeynayaa wargeysyada iyo waxaa soo dhegeysteen sidoo kale qeybta ugu dambe dhegeystayaasha fursada aan u siinayno mascab iyo bakada idiin daadihinayay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobolbaa joogtaan iyo sulbaadira maqlisaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi beri waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hoggaanka star gaar ahaan arrimaha qaxootiga gargaarka iyo bani aadanimada talaado walba hadaan oo kale ayaad ka dhegaystaan warbaahinta star barnaamijka waxaa idiin soo jeedin doonaa anigoo xamsa ismaaciil iyo saaxiibkayga yuusuf bakad qaybaha kala duwan iyo mawjadaha kala gedisan ee idaacadda ayaad nagala socotaan nairobi waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada hal ibar shan dhibic sagaal wajeerna waxaad nagala socotaan sagaashan iyo toddobo dhibic saddex marsabit waxaad naga dhegaysanaysaan siddeetan iyo toddobo dhibic toddobo mawjada hal ibir saddex dhibic shan ayaad mombaasa nagala socotaan isiolona sagaashan iyo labo dhibic shan balambala garisa dhadhaab iyo masalani sagaashan iyo toddobo dhibic hal ayaad naga dhegaysanaysaan ee muqdisho sagaashan iyo toddobo dhibic eber mandheera sagaashan iyo toddobo dhibic shan laysemis siddeetan iyo toddobo dhibic toddobo mooyaale siddeetan iyo toddobo dhibic sagaal ayaad nagala socotaan kismaayo siddeetan iyo sagaal dhibic shan ayaad nagala socotaan habasweyn sagaashan iyo toddobo dhibic saddex ayaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha ay naga dhegaysan karaan dadka ku sugan meru siolo balambala madoogaashe banaaney ee hawada markaasi ka shaqaynaysa waa hal eber dhibic hal eber labo dhibic saddex hal eber labo dhibic saddex ayay naga dhegaysan karaan waa dadka ku kala sugan meru isiolo balambala madoogaashe iyo banaaney hagaag barnaamijka ayaan si toos ah ugu gadagelaynaa waxaanu eegi doonaa waxyaabihii ama wararkii ugu dambeeyey dhankaasi arrimaha qaxootiga gargaarka iyo bani aadannimada ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal ee qodoba aad u tiro badan ayaa miiska inoo saaran oo aanu ku eegi doonaa barnaamijka balse dabcan waxaan doonayaa in marka hore aan ku bilaabo dhanka iyo etoobiya oo sidaan la soconno arrimaha gargaarka ay halkaasi ka socdaan si gaar ah gobolada waqooyi dhanka tigrey halkaasi oo dagaal uu ka jiray sanadihii lasoo dhaafay dowladda iyo weliba falaagada t p l f ay u dhexeeyeen ciidamada dowladda iyo weliba kuwa t p l f aanu ku bilaawo hay-adda oja ayaa sheegtay in xaaladda waqooyiga dalkaasi etoobiya ay tahay mid aan la saadaalin karin oo aan xasiloonayn tigrey xaaladda bani aadanimo ayaa sii xumaanaysa iyadoo xiisaduhu ay xadideen dhaqdhaqaaqa saadka bani aadannimo ee jidka keliya ee la heli karo amaba la mari karo waa kan magaalooyinka simera abala iyo makeel ma jiro wax baabuur ah oo sida sahay sido amaba arimo bani aadannimo oo awooday inuu gobolka tigrey galo tan iyo bishii shan iyo tobankii disembar waa sidaa ay sheegayso hay-adda oja ilaa koob iyo toban ilaa laba iyo tobankii bishii toddobaad ama bishii luulyo sanadkii aynu soo dhaafnay keliya kun saddex boqol soddon iyo sideed baabuur ayaa galay tigrey taasi oo ka yar boqolkiiba laba iyo toban baabuurta xaamuulka ah ee loo baahnaa amaba loo baahan yahay ilaa iyo iminka boqol baabuur ayaa loo baahan yahay maalin kasta si loo daboolo baaxadda baahiyaha ka jira dhanka gobolka waqooyi ee tigrey iyadoo loo baahan yahay boqol baabuur oo sida gargaar maalin kasta ayaa haddana waxaa la sheegayaa in tan iyo bishii toddobaad ee sanadkii hore keliya kun saddex boqol soddon iyo sideed baabuur ay halkaasi galeen waxaana leeyahay waana boqolkiiba toban iyo labo cadadkii loo baahnaa laga bilaabay saddexdii bishii waa saddexdii bishan aanu ku guda jirno wada howlgalayaasha cunto qaybinta tigreega waxaa ka haray keliya toban kun oo liitar oo shidaala si kastaba ahaatee ugu yaraan lixdan kun oo liitar oo shidaalah ayaa loo baahan yahay si loo soo diro sahayda cuntada kooban waa qiyaastii afar kun oo metrik tan ee hadda laga helayo waa magaalada maqeel waxaa laleeyahay toban kun oo liitar oo keliya waa dhanka shidaalka ayaa iminka gacanta lagu haya waxaana loo baahan yahay lixdan kun oo liitar oo shidaala dhowr hay-adood oo qaramada midoobay iyo kuwa aan dawliga ahayn ayaa lagu qasbi doona ayaa layidhi inay joojiyaan howlahooda haddii ay sahayda bini'aadirmo shidaal iyo weliba lacag caddaan ah aan la gaarsiinin tigrayga weliba imka waxaa leeyahay xaaladdu waxaa dhici karto in intan yar amaba gargaarkan yar ee la gaarsiinayo gobolkaasi iyo dadka ku nool ee barakacyaasha ah la joojin doono haddii ay arrintu isbedelin amaba ay ku qasbanaan doonaan ay joojiyaan howlahooda haddii sahayda baniaadam ama shidaal iyo tan lacag cadaan ah aan halkaasi la gaarsiinin baraka cusub ayaa weli laga soo sheegayaa oo ay ku jiraan gobolada canfarta iyo maxaarada iyo aaga galbeed ee tigrayga soo laabashada barakacayaasha ee si lama filaana iyo weliba midka abaabulan ayaa sidoo kale ka socota saddexda gobol waxaa jira baahiyo la taaban karo oo ka jira dhinacyada soo laabashada canrada dhinacyada dhankaasi soo laabashadooda sida cuntada biyaha fayadhowrka iyo weliba hoyga lagu hooyanayo wada howlgaliyaasha baniaadinimada ayaa sii wada inay la shaqeeyaan mas-uuliyiinta si ay u hubiyaan in dadka soo laabanaya ama soo laabashadu ay tahay mid si wanaagsan loo qorsheeyey tabaruc iyo weliba sharaf leh iyo in dadka soo laabtay ay helaan taageero ku filan haddii ahaan lahayd gargaar cunto mid hooy amama goob ay ku hoydaan sidoo kale mid caafimaad ay ahaan lahayd ururada baniaadnimo waxa ay sii wadaan bixinta gargaarka muhiimka ah inkastoo ay jiraan caqabado amxarada maxmarada in ka badan soddon iyo saddex kun oo qof ayaa helay hoy iyo agab aan cunto ahayn toddobaadkii lasoo dhaafay taasoo tirada guud ee dadka la caawiyey ka dhigaysa shan boqol siddeetan iyo lix kun oo qof cunto qaybinta waxay ka socotaa gobollada canfarta amxarada iyo tigreyga laakiin waxay weli aada ugu hayseysaa heerkii loo baahna cuntada iyo weliba gargaarka ayaa socda oo la qaybinaya balse dadka u baahan gargaarka iyo dadka helaya waa saddexda gobol aanu soo sheegnay canfarta amxarada iyo tigreyga ayaa ah mid aad iyo aad farqi weyn ugu dhexeeya maadaama intaasoo malaayiin qof ay daneynayaan ama doonayaan ama u baahan yihiin gargaarka nooc kasta uu ahaado balse hay-adaha gargaarka ama samafalka ayaa sheegaya in tiradu ay aada u hooseyso dadka la cabinayo qaramada midoobay waxaa leeyahay waxay si deg dega ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada in ay ogolaadaan in si aan kala go' lahayn oo joogto ah u galaan dadka ku nool tigray amxarada iyo weliba anfarta waxaa laga dalbanayaa dadka ku lugta leh arrimaha halkaasi ka socdaan in loo ogolaado waa shaqaalaha gargaarka gurmadka iyo weliba banaadinimada inay halkaasi goboladaasi galaan si dadka ay u caawiyaan dabcan ciidamada dowladda etoobiya ayaa horumaro waaweyn ka sameeyey dagaalkaasi ay kula jiraan cimaaradka tigreyga kadib dagaal socday toban iyo saddex bilood ama in ka badan kaasoo dhaliyey dhibaatooyin bani'aadinimo iyo mid dhaqaale oo aynu iminka ka soo hadlaynay hogaamiyaha tigreyga debreston gabrmeshal ayaa kal hore amar ku bixiyey in ciidamadiisu ay dib ugu gurtaan istaraatiijiyad ahaan ama mid si istaraatiijiyad wuxuuna ku booriyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay kormeeraan ama kormeer joogto ah ku sameeyaan dagaalkaasi halka ka jira tallaabadan ayaa timid kadib markii ciidamada qaranku ay dib u qabsadeen dhowr magaalo oo muhiima oo ku taal ama ku yaal gobolada waqooyi ee xuduudka la leh tigreyga waxayna sare u qaaday rajada laga qabo in lasoo afjaro colaadda walla ay dowladdu sii wadato amaba sii waday duqeymaha ay ku hayso dadka ay halkaasi isku hayaan ama falaagada ama mucaaradkaba dowladda ayaa wajahaysa cadaadis caalami ah oo isa soo taraya si loo soo afjaro colaadda iyadoo golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay uu sameeyey ama sameeyey koox baara dembiyada dagaal ee suurtagalka ah maraykanka iyo dalal kale ayaa ku hanjabay inay cunaqabateyn kusoo rogi doonaan ilaa hadda ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa ka gaabsaday inuu wada hadal la galo kooxda t p l f oo uu ku tilmaamay urur argagaxiso maadaama uu sheegayo inaan wada hadal lala geli karin oo dagaalka iyo weliba duqeymaha iyo howlgalka ka dhanka ah kooxahaasi ee ka socda gobolada aanu soo sheegnay ay tahay in ay sii socdaan amaba in lasii wado aabi ayaa sidoo kale wajahaya cadaadis gudaha ah iska horumaadku wuxuu sii xumeeyey saamaynta cudurka faafe covid nneteen uu ku yeeshay dhaqaalaha wuxuuna u horseeday dowladda inay la xirto deynbixiyaasha sanadka si looga markaasi dhaafo soddon bilyan oo dollar dhaqaalaha etoobiya sidoo kale hoos amaba saameyn ku yeeshay dagaalkan markii uu dagaalka bilowday bishii novembar sanadkii labadii kun iyo labaatankii halkaasi oo ay ciidamada dowladdu oo garab ka helaya kuwa eriteria ay dagaal kula jireen falaagadaasi t p l f dagaalka oo socda in ka badan sanad colaadeed oo galaftay nolosha kumanaan qof in ka badan laba milyan oo qofna ay ka qaxeen guryahoodii qeybo ka mid ah dalkana macluul ku riixday waa dagaalkaasi oo socday in ka badan hal sano ayaa arrimahaasi iyo saameyntaasi ka dhalatay waa dhanka iyo etoobiya iyo warbixintii ugu horreysay aanu ku eegeynay qodobkan ah in halkaasi ay ka jirto dhibaato bani aadanimo si gaar ah gobolada aanu soo sheegnay gobolada waqooyi sidoo kale amxarada iyo anfarta hagaaka dhegeystayaal dhanka iyo yeman haddii aanu aadno warbixintaasi ma warbixinta ku saabsan arrimaha qaxootiga ama gargaarka biniaadinimada ayaanu soo qabanaynaa hay-adda oja waxa ay ka digeysay aa leeyahay in dhaqaala yaraantu ay sii socoto inaymarqaayaraanta sii socotay ka jirta yeman inay saamayso howlgalka bani aadanimo ee laga wada dalkaasi yeman qorshaha ka jawaabista bani aadanimo sanadka labada kun ama sanadkii labadii kun kob iyo labaatankii waxa uu helay ee layidhi shan konton iyo sideed boqolkiiba waa shuruudaha maalgelinta waa taasi oo ah sidoo kale farqi u dhexeeya hal dhibic lix bilyan oo doolar lacagtii loo baahnaa natiijo ahaan hay-adaha gargaarka ayaa lagu qasbay inay hoos u dhigaan oo ay xiraan barnaamijyada muhiimka ah sidaa lasoo sheegay bishii disembar gargaarka deg deg ah ee cuntada ayaa la dhimay saddeed milyan oo qof oo dalkaasi oo dhan ah waxaa laleeyahay dadkii gargaarka la siin jiray ayaa waxaa laga dhimay siddeed milyan oo qof taasoo micnahedu tahay in cadadkaasi ay heli doonin gargaarkii ay u baahnaayeen oo laga dhimay adeegyada caafimaadka taranka biyaha ilaalinta iyo barnaamijyada kale ayaa iyaguna dib u soo laabanaya sida la sheegaya dalkaasi yeman qaramada midoobay waxay ku boorinaysaa ayaa layidhi deeqbixiyaashu inay joogteeyaan iyo haddii ay suurtagal tahay in la kordhiyo maalgelintooda wax ka qabashada arrimaha baniaadinimo ee ka jira dalka yeman taas oo u taagan nolol maalmeedka toban iyo lix milyan oo qof dabcan waxaan la sheegayaa in kala bar tirada dadkaasi laga jari doono deeqaha iyo lacagihii iyo haddii ahaan lahayd maanrahda maalgelin iyo weliba cuntooyinkii la siin jiray in la jari doono dhaqaale xumo soo wajahday awgood labada kun labaiyo labaatanka waa sanadkan aynu ku guda jirno qaramada midoobey waxay sidoo kale si dhow ula shaqayn doontaa yidhi dhammaan dhinacyada ay khusayso si loo horumariyo dhaqaalaha xoogan oo yeman ah amaba in la horumariyo ama la xoojiyo dhaqaalaha yeman sanadkan labada kun labaiyo labaatanka maadaama burburka dhaqaale uu yahay waxaa ugu weyn ee markaasi dhalinaya baahida bani aadanimo ee halkaasi ka jira dabcan dalkaasi yeman sidaanu sheegnay waa dal halakeeyey amaba saameyn aad iyo aad ah ku yeeshay dagaal sokeeye dagaalka sokeeye ee yeman waxa uu dagaal sokeeye oo dhinacyo badan leh oo soo bilowday dabayaaqadii labadii kun iyo afar iyo tobankii gaar ahaan intii u dhexaysay amaba waa dagaal u dhexeeyey cabdurabbi mansuur haadi iyo yeman uu hogaamiyo iyo weliba dhaqdhaqaaqa hubaysan ee xutiyiinta oo ay wehelinayaan taageerayaashooda iyo xulafadooda labaduba waxay sheeganayaan in ay yihiin dowladda rasmiga ah ee yemen taasi oo ka dhashay dagaalka halkaasi ka jiro oo iminkaba saameyntiisa aanu ka hadlayno macluul ka dhaliyey saameynta barakaca sidoo kale arrimo qaxooti oo dad badan halkaasi ay ugu dhinteen dagaalada halka kuwa kale ay gaajo darteed halkaasi ugu dhinteen dagaalka sokeeye ayaa bilowday bishii sebtembar labadii kun afar iyo tobankii markii xoogaga xutiyiintu ay la wareegeen magaalada caasimadda ah ee sanca waxaana xigay dagaal deg dega oo ay xutiyiintu kula wareegeen dowladda kow iyo labaatankii bishii maarso labadii kun iyo shan iyo tobankii guddiga sare ee kacaanka ee xutiyiinta ayaa ku dhawaaqay abaabul guud oo lagu afgambinayo hadi oo ay ku markaasi ku ballaarinayaan maamulkooda iyagoo baabuur ku galay gobolada koonfureed duulaankan xuutiyiinta oo ay xulafo la yihiin ciidamada militariga ee daacadda u ah saalax ayaa maalintii markaasi ama maalintii xigtay ka bilaabay dagaal ka dhacay gobolka lahiij markay ahayd shan iyo labaatankii maarso lahiij waxay ku dhacday xuutiyiinta waxayna gaareen duleedka cadan oo xarun u ah xukuumadda haadi haadi isla maalintaasi ayuu dalka ka qaxay dhanka kale isbahaysiga uu hogaamiye sacuudi carabiya ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyagoo adeegsanaya duqeymo xagga cirka ah si ay u soo celiyaan dowladdii hore ee yeman ka jirtay inkastoo e hagaag waa dhankaasi iyo weli yeman ayaanu ku guda jirnaa inkastoo aysan jirin faragelin toosa oo iraan lagu sheegay oo taageerta xutiyiinta khilaafka ayaa si weyn loogu arkay inuu yahay kordhinta khilaafka wakiilada iiraan iyo sacuudiga carabiya iyo weliba sidii loola dagaalami lahaa saameynta iiraan ee gobolka xoogaga xutiyiinta ayaa hadda gacanta ku haya caasimada sanca iyo dhammaan waqooyiga yemen marka laga reebo gobolka marib waxa ay iska dhaceen ciidamo taabacsan dowladda sacuudiga oo daacaddu ah haadi sidaa laga soo xigtay warbixinadii ugu dambeeyey in ka badan boqol kun oo qof ayaa lagu dilay yemen oo ay ku jiraan in ka badan labaiyo toban kun oo datrayid ah iyo sidoo kale qiyaastii in ka badan siddeetan iyo shan kun ayaa ku dhintay macluusha socota sababtoo ah amaba oo sababay dagaalka halkaasi ka jira waxaa laleeyahay siddeetan iyo shan kun oo qof ayaa macluul darteeda ugu dhimatay dalkaasi yeman waa sida warbixintu ay sheegayso qaramada midoobay ayaa ka digtay in toban iyo saddex milyan oo rayid yemani ah ay wajahayaan gaajo waxa ay sheegtay inay noqon karto macluushii ugu xumayd adduunka muddo boqol sano ah oo dagaalka sokeeya ee yemen waa sida warbixintu ay sheegayso waa midda ugu xumeyd ama inay noqon karto midda ugu xumeyd muddo boqol sana macluusha ka dhalanaysa halkaasi dalka yemen ayaa la leeyahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hogaanka arrimaha qaxootiga iyo bani aadamada qodobadaasi aan ku seegnay ku saabsan etoobiya dhanka tigreega iyo gobolada kale ee iyagu dagaalada hareerey halkaasi oo ka dhasheen barakaac ballaaran iyo sidoo kale in ay istaagaan waa isku socodkii howlihii gurmadka bani aadamada dadka qaxay lagu gaarsiinaya sidoo kale gobolka amaba dalka yemen ee bariga dhexe aan ugu eegeynay warbixintaasi ku saabsan halkaa la sheegayo in dhaqaalaha dalkaasi uu hooseeyo sidoo kalena ay qaramada midoobay ka fikirayso in sanadkan labada kun labaiy labaatanka ay wax ka qabato dhaqaalaha hoose ee dalkaasi sidoo kale isku daydo sidii ay ku kobcin lahayd yuusuf aan dib aan markaasi eegno dhanka iyo yuusuf iyo qodobada kale
saxbaad baad umahadsan tahay saaxib yaal dhegeystayaal waad mahadsantihiin sida quruxda badan aad u dhegeysaneysaan una ula socotaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari bal iminka dhankaasi oo hay-adaha iyo waxyaalaha markaasi kala duwan ayay markaasi qorayaan sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda markaasi un ocha iyo hay-adda sidoo kale cunada adduunka w f b hay-adda beeraha ee faw iyo hay-adda qaxootiyada ee u n c r iyo hay-adda sidoo kale ee kea dhammaan waxyaalaha markaasi kala duwan ay soo kala qaraan sida tan caruurta sidoo kale unicef dhammaan ayaan dhegeysta waxyaalaha markaasi kala duwan ay soo kala qaraan bararkooda barahooda markaasi kala duwan ee sida twitter-ka iyo sidoo kale bogoga ay leeyihiin ayaa markaasi kasoo kala xiganaa dhegeystayaal waxaana markaasi danaha u ah dadka ku adanaya arrimaha qaxootiyada gargaarka biniaadinimada dhegeystayaal waxaana barnaamijka labaynii daadiyaan yuusuf bakad waana maalin talaadaha dhegeystayaal soo qabta dhegeystayaal iyadoo markaasi hay-adda kea ay markaasi ka dareynayso in gobolada qaar wadanka dhibaato ay ka taagan tahay waa wadanka soomaaliya soomaaliya kuma cusubna ayay leedahay dhibka iyagoo markaasi sanado badan soo martay abaaro colaado iyo weliba xasilooni dare sanadka lasoo dhaafay ee labada kun koob iyo labaatanka waxaa markaasi la arkay iyadoo markaasi ayax badan iyo weliba waa sanadihii markaasi labada kun iyo labaatanka iyo labada kun koob iyo labaatanki waa ayax fara badan ee dhibaato u ku keenay daadad ballaaran iyo weliba covid sagaal iyo tobankaasoo keenay markaasi dhibaatooyinka caafimaad iyo weliba kuwa dhaqan dhaqaale oo cusub haddaba wadanka waxaa markaasi soomaaliya waxauu mar kale wajahayaa biyo la-aan iyo weliba abaaro xoogan kuwaasoo sababi kara dhimasho xoola iyadoo markaasi sheegayso in ay aada xoolo aad u tir badan ay u dhinteen abaaro xoogan halkaasi ka tagay iyo weliba in ay nolosha nafsadooda ay aada u galaafatay gaajada sii kordhaysa iyo weliba awoodi la-aanta in markaasi la beero dalagyada taasi oo markaasi cimilada markaasi loo aaneynayo oo dalagyada faraha badan ee goobaha qaar ee waxba aysan ka soo geyin taasoo loo cuskanayo ama loo hoos dhigayo in ay tahay mid markaasi biyo la-aanta iyo sidoo kale robabkii aan halkaasi ka dayin taasoo kicisay in duulimaadkii in ka badan ilaa iyo siddeed kun oo qof oo bilihiilaas ugu dambeeyey ay markaasi iskaga hayamayeen sidoo kale iskaga baxayeen gobolada qaar halka ay markaasi aadayeen wadamada kale abaaraha ka jira soomaaliya ee ah kuwa markaasi soo noqnoqda oo si daba dheeraada iyagoo sida waxaa loo yaqaano long draft iyadoo si ay aada usii usii daba dheeraato iyadoo lala xarinaya dhibaatada cimilada adduunka ka taagan sida ay sheegeen khubarada dhanka hawada saliima cali waa hooyo leh saddex xaruur waxay markaasi ka mid tahay dadka kasoo qaxay degmada afmadow ee koonfurta soomaaliya kuna sii jeeday baardheere oo ka tirsan magaalada baardhwaa dabcan magaalada baardheere sidai ay biyo iyo weliba baad ugu raadisay xoolaheeda ilaa iyo waxay markaasi sheegtay in ay inta ay ka helayso ay aada u socotay kuna sheegtay inaysan xitaa nabsadeeda hilmaamtay si ay markaasi xoolahaasi ay u badbaadsan lahayd haddii gargaarka aan soo aan noo imaan ama robabka aysan di'iin waxaa markaasi sheegtay inay dhibaato xoogan ay sii wajihi lahayeen xooluhu ayaa markaasi aysan keli ay ku ekeen dhibaatada markaasi abaaruhu ay ka taageen gobolada qaar weliba kuwa jubbada hoose balse waxay guud ahaan hadda kea ay sheegaysaa in dhammaan guud ahaan meelo qaar imikan sida sida galmudug iyo sidoo kale qeybo ka mid ah puntland ay markaasi imikan dhibaato laga soo tabinaya laguna sheegayo hay-adda qaramada midoobe sidoo kale waa kea international iyo sidoo kale ocha ayaa markaas isla qiimeynaan sidoo kale isla darsayaan xaaladaha dhibaatada ee markaasi gargaaray u baahan dadka dhibaatada ku habsatay weliba waxay markaasi sheegaysaa halka halkudhig ay kaga dhigatay soomaaliya kuma cusubna dhibka iyadoo sanado badanna soo mareen abaaro colaado iyo weliba xasilooni darro taasi ayaa markaasi keenaysaa in qaramada midoobay qeybaheeda kala duwan ayna markaasi isla fiiriyaan isla qiimeeyaan sidoo kalena sidii tilaabo looga qaadi lahaa ama sidoo kale loo heli lahaa sidii dadka lagu badbaadiyo ay dhibaatada soo wajahayso degmada baardheere ayaa waxaa markaasi soo gaaray boqolaal qoys oo markaasi ka kala yimid dhanka gedo iyo weliba iyadoo markaasi hay-adda qaramada midoobay kaya ay sheegayso in qaarkood ay dib ugu laabteen halka qaarna goobahooda kala duwan ay markaasi xoolahooda ay la joogaan gobolada markaasi kuwaa la xiriirinaya biyo la-aanta ka jirta guud ahaan dowladda markaasi waa dowlad goboleedka jubbaland biyaryarada soomaaliya waxaa markaasi leedahay laba xilli roobeed oo markaasi la yidhaahdo gu-a iyo weliba deerta roobabka gu-a ee ka socda bilaha waxay markaasi socdaan ilaa bilaha afraad ilaa lixaad ayaa markaasi sida ay ku sheegeen in sanadka ama sanadaha cusub ay markaasi kaga diirsadaan ama sidoo kale ku celiyaan hay-adda qaramada midoobe waxay sheegaysaa iyadoo isla cos ay markaasi baaritaanada ama sidoo kale warbixinta ay soo saareen isla kaashadeen hay-adda oja iyo sidoo kale kenya waxay markaasi sheegeen inay markaasi aysan helin ilaa iyo koob iyo toban bilood roobab xoogan marka la fiiro guulawaa dabcan bartamaha markaasi soomaaliya gudaheeda iyo sidoo kale waqooyiga dalkani kenya iyadoo markaas la sheegay in ay taasi ay saameyn xoogan uu ku keenay abaaraha waa dabcan ay ku keentay dhanka cimilada sheegtana inay markaasi ay xooga ay saareen sida markaasi khubarada dhanka cimilada ay ku sheegeen in ay habada markaasi aada u dhusqowday roobka gu-ah ee socda bilaha afraad iyo lixaad sida horaan aan sheegnay dabcan biila-aantu waa horeba dabcan halis loogu sheegay meel kara meelo aada u tiro badan iyadoo dadka ay iminkan xitaa xoolihii iska daayay nafsadooda ay ku sheegeen in ay qaarkood iskaga soo hayaameen kaga soo qaxeen meelaha fogfog ee baadiyaha soona galeen magaalooyinka ket yar ayaa markaasi laga hela meelaha qaar kuwaasuu sheegay inaysan ku fidleen oo sidoo kale buuq iyo dagaal mararka qaar uu ka dhex dhaco sida ay isla soob saareen warbixintooda qaramada midoobay oja iyo sidoo kale kea bilaha tobanaad iyo labaiy tobnaad ayaa markaasi qeybaha qaadana qeybaha qeybaha waa bilaha tobnaad koobiy tobnaad iyo labaiy tobnaad ayaa hay-adda qaramada midoobey kenya sheegtay inay markaasi ay robab xoogan laga helay waqooyiga dalka kenya iyo sidoo kale qaar ka mid a waqooyiga waa raallihada waa qaar ka mid ah waddanka soomaaliya inay robab xoogan heleen laakiin mid ka mid ah waxaa la sheegayaa in ay soomaalida faraha badan ama sidoo kale intay ku sheegtay laba dhibic toddoba milyan oo qof ayaa markaasi wajihi ayaa aada u wajaheen herarka markaasi macluul inta u dhexaysa bilaha abriil iyo juun ayaa markaasi ku yidhaahdeen warbixinta ilaa inta laga gaaray sanadka dabayaaqadiisa ee bishii ugu dambeysay ee labayi tobnaad ee december waxaa markaasi ay sheegteen in cunnada ay aad u yaraatay sidoo kalena ay dadka magaalada soo wada galeen ayagoo iskaga soo hayaamay dabcan kuna noqdeen magaalooyinka qaxootiyada kagana soo baxeen ama tuulooyinkii meelaha fogfog ay joogeen oo xoolahooda ay ku ilaashanayeen taasi ay sheegtay qaramada midoobay inay keliya kaga soo tegeen cunniyari baad la-aan iyo sidoo kale biyo la-aan iyo sidoo kale xoolihii oo kaga baaba-een kuna sheegeen in tiro aad u badan ay markaasi ku baaba'deen dhegeystayaal waana isku soo laaban doonaa halkaas ayaan kasii ambaqaadi doonaa dhegeystayaal warbixinta kenya waxay markaasi ka kooban tahay ilaa iyo shan bog ee markaasi kaga bixinayso dhanka abaaraha iyo dhibaatada saameynta xooggan ee kaga hadashay dhanka soomaaliya muddooyinkii u dambeysay ka bilaabata labadi kun iyo labaatankii labadi kun kow iyo labaatanki iyadoo sidoo kale sanadka labadi kun laba iyo labaatanka ku sheegayso in markaasi keed loo helo sidii markaasi xaaladda marxaladda looga bixi lahaa loona heli lahaa tayawaa tay i jihayn markaasi loogu jihayn lahaa dadka xoola dhaqatada ee markaasi ku nool wadanka soomaaliya iyo sidoo kale gobolka waqooyiga dalkani kenya dhegeystayaal waan isku soo laaban doonaa warka ayaad maqli doontaan dhegeysan doontaan ee sagaalka subaxnimo faadumalaki hadduu ee bahraale ka noqdo dhegeystayaal barnaamijka waxaa si wada jir ah inagu daadiinaya yusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil dhegeystayaal warka kadib markaan isku soo laabano waxaan sidoo kale sii gudageli doonaa faahfaahinta macluumaadka iyo weliba xalka sida loogu hilaakee dadka faraha badan ee markaasi sanadkan sidii dhibaatadan dadka xoolodhaqatada mar kale aysan usoo food saarin dhegeystayaal waxaa sidoo kale kamid ah dhanka baraha bulshada ee social mediaha ama baraha bulshada waxyaala markaasi ka dhex taagan halka sidoo kalena sheekadii markaasi fahamka hogaanka ama qof waliba fahamkiisa aysan meesha ka marnayn dhegeystayaal arrimahaas ayaan isla fiirin doonaa dhammaanteen halkan ayaan wehel ku noqon doonaa ilaa inta laga gaaray tobanka iyo soddonka ee barqanimo hadduu ee baharaali ka noqdo waa hagaaga dhegeysan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhammaantiin isku soo noqod wanaagsan warkii ayaa soo dhegeysateen ee sagaalkii subaxnimo fadmalaki iminkana dhegeystayaal waan dib ugu soo laabanno warbixinadii markaasi hay-adda kea iyo sidoo kale hay-adda markaasi markaasi u n oja ay soo kala qoreen dhegeystayaal idoo marka halkii anigoo sii marayno ama sii dhexda kaga jirno warka uu naga soo dhexgalay bal warbixintii aan sii qaado ilaa iyo bogag fara badan ay ka kooban tahay deegaanada markaasi qaar ee abaaruhu ay ka jiraan sida gobolka hiiraan waa dowlad goboleedka hiirshabeelle koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ku dhawaada labadii qof ay ka mid ah oo mid ka mid ah ayaa markaasi waxaay taagan ama haysataa biyo la-aan iyo sidoo kale cunijari ama cuniyari halkaasi ka taagan isku wada duuba soddon iyo afar ka mid ah degmooyinka soomaaliya ayaa saamaysay iyo weliba kuwa somalilan iyo puntland iyo waqooyiga ayaa kasii liitay kuwa kale sida oo kale gobolada waqooyi ee xeebta sida markaasi koonfurta sida koonfurta dhegeystayaal sida warbixinta ee qaramada midoobey ku sheegaysa warbixinadeeda abaarta daran ayaa halkan ka dhacday waxaa markaasi ugu dareed ka dhacday bilihii ama sanadihii ugu dambeysay sida labada kun toddoba iyo tobankii dadkuna waay markaasi waxay dadkana wey waayeen xoolihii ayuu yihi gudoomiye gobolka waa gudoomiyaha gobolka sanaag axmed xasan abaar kale ayaa markaasi noqon abaarahan ayaa markaasi noqoda kuwa ugu xumaa ee ugu abad ee markaasi iyo aadka usoo food saara wadanka soomaaliya xaaladihii abaarta ka hor waxay markaasi saliima waa saliima waxay markaasi saliima ay u keeneen dabcan doorashooyin dabcan waxay aad markaas u keeneen waqti markaasi ay ku dooran karin xaaladaha kala duwan ay markaas iskaga bixi karaan ama sidoo kale xoolahooda ay kusii wadan karaan ama si kusoo dibcan karaan taasi ku adkaatay ay kuna sheegeen inay sidoo kalesan u baahnayn sharaxaad ay markaasi kasii noolaan karaan ama sidoo kale kusii noqon karaan dad xoolo dhaqataa waxay markaasi sheegeen in xoolo aad u tiro badan ay ku baaba-een ama sidoo kale nafus ay ku waayeen inta u dambeysay muddo wax ka yar laba sano gudahooda waxay markaasi sheegtay laba ka mid a caruurtayda saliime waxay markaasi sheegtay laba ka mid a caruurtayda waxay aadeen dugsi laakiin waa in aan soo kaxeeyaa waxay ahayd inaan kala dooranno waxbarashada iyo sidoo kale inaan isku dayno in aan badbaadino xoolaha noo haray siday hadal ku dhigta hooyadaasi waxay markaasi halkan rabtaa sidii caruurteeda dugsiga ay u aadaan waxna usoo bartaan laakiin waxaa dhinaca kale ka haysataa duruufo kale oo aada adag oo sidoo kale ay doonayso sidii xoolaheeda ama xoolaha ay markaasi loo badbaadin lahaa deegaano badan oo ka tirsan jubbaland waxaa markaasi ku dhimanaya xoolo qiimeynta bini-aadinimada ayaa xaqiijisay ilihii ama sidoo kale biyaha markaas ay ka cabi jireen noqdeen kuwa markaasi guray oo sidoo kalena aysan haysan robab waxaa markaasi keeneen in markaasi meel kale ay ka guraan siina tegaan meelo kale oo abaaro xoogan ay kasii taagan tahay waa ka teg meel abaar tegto siina teg galguduud ama galgaduud guriceel oo abaaro ay ka jiraan farxiyo waa hooyo afartan iyo sideed jir ah haysata toban carur waxay markaasi ka tagtay tuulada kaydara ee degmada hubyo oo kadib markii ay biyo la-aan ku weyday dabcan ay labaatan neef oo ari ah waxay soo gaartay magaalada gaalkacayo tobankii dabcan toddobaadkii hore dabcan sida markaas ay ku sheegayso warbixinta waxaana keentay xaalad markaasi aada u cakiran inay heshay noqotona mid markaasi murugyabsan ama sidoo kale aansan haysanin awood oo xoolaheeda markaasi dib ugu soo noqon karaan waxay sheegtay markaasi inay noqotay nafsadeeda iyo tan caruurteeda oo keli ah inay la soo cararto si ay u heli lahaan daad ama sidoo kale ay u heli lahaan nolosha nolosha waxayna sheegtay in ay sidoo kale ay markaasi ku raja weyneyn mar kale inay tuulada ama ama magaalada dabcan waa tuulooyinka ama baadiyaha inay mar kale ku laabanin oo halkan bale iskaga joogto ninkayga wuxuu aaday muqdisho caasimadeeda saddex bilood ka hor isagoo iga tegay inaan daryeel xumo oo qoys ah ogeys sababtoo ah wuxuu u dulqaadan waayey abaaraha iyo culeysyada faraha badan ee ka taagan wuxuuna nooga tegay bartamaha markaasi guruceel ama dabcan waa qaydara ee degmada hobyo sida ay ku sheegtay gabadhaasi waxayna sheegtay inay markaasi aan aniga dabcan waxay leedahay ninkayga kuma aanaynayo masma dhahi karo wuu naga tegay laakiin waa uu kululaaday dhibaatada xoogan ee waddanka markaasi ka taagan farxiyo keligeed ma aha deegaanada ayaa dabcan deegaano fara badan oo waxaa markaasi jiraan dad aada u tiro badan ay iskaga baxeen waxay markaasi hay-adda qaramada midoobey kenya iyo oja ay ku sheegtay saddex boqol siddeetan iyo shan qoys oo kasoo barakacay afartan iyo siddeed tuulo oo gobolkaasi ku yaalo ee degmada hobyo ee markaasi guriceel dhegeystayaal sida waa hobyo ay ku sheegaysa ee dhanka waa galmudug dhegeystayaal sida warbixinta qaramada midoobey ay ku sheegayso waa tahay dhegeystayaal haddaba sidii xal markaas loogu heli lahaa maamulka deegaanka ayaa markaasi ku baaqaya gargaar dhanka galmudug ee bartimaha soomaaliya wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa markaasi horaan ka codsatay hay-adaha samafalka iyo weliba inay ka caawiyaan biyo dhaaminta waagii markaasi ama bilihii aynu soo dhaafinay dhibaatada xoognaa ee ka taagnaa iyadoo dhibaatadaasi wadanka soomaaliya ay soo martay xaaladaha kala duwan ee abaaraha ay soo mareen hay-adaha samafalka iyo weliba ay ka caawinayaan biyo dhaaminta iyo markaas in waajibaadkooda xoolaha markaas ay ka gaarsiiyaan dadka dhibaatada xoogan ee soo gaarsiiyey oona qoysaska dhibaato aysan haysato caawi xoolaha xoolodhaqatada ayaa markaas halkudhig looga dhigay laakiin waxaa markaasi kasoo dambeysay hay-adda qaramada midoobey iminkan waxay wadaa digniin iyo sidoo kale sidii xal markaasi loogu heli lahaa sanadkan sanadkan iminkan ku guda jirna labada kun labylaatanka waxay markaasi sheegaysaa dhibaatadii soo gaartay dadka xoolahooda markaasi ku baabi-een kuna burbureen sidoo kalena qoysaska xitaa nafsada qaar ama dhibaato ay kasoo gaartay waxaana iminkan loo raadinayaa sidii markaasi xal loogu heli lahaa somalilan puntland jubbaland iyo sidoo kale galgaduud hirshabel waa dabcan mudug dhankaas iyo waxaana hirshabelle iyo caasimada muqdisho waxaa markaasi sheegaysaa sidii xal waara loogu heli lahaa dadka dhibaatada mar weliba kusoo noqnoqoto iyadoo markaasi loo aaneynayo dhanka cimilada iyo weliba hawada markaasi wasaq noqotay somalilan mas-uuliyaddeeda waxay markaasi codsadeen mas-uuliyiinteeda waxay markaasi codsadeen in laga caawiyo qodista ceelasha rigaaga ah gaar ahaana dugsiyada maadaama biyo la-aantu ay kasii dari doonto dhibaatooyin nadaafada ah oo sidoo kale ka dhalan karto halkaasi ay sababi doonto cuduro dilaaca ama cuduro markaa fifaafa iyo tan markaas ugu daran waa shubanka iyo sidoo kale waxay sheegeen cudurka kolooraha inay markaasi dhibaato u keeni karto haddii aanu markaas iminkan xalkeeda aan loo helin shaqaalaha bini-aadinimada waxay markaasi sameeyeen guddi markaasi markaasi inay howsha fududeeyaan iyo nidaamka iskudubaridka heer qaran taasoo ama keeni karto hay-adaha samafalka horumarinta iyo weliba nabadda dhanka kale qudida maxali dabcan ceelaha ama ceelasha meelaha kala duwan inay markaas waxyaala fara badan ay kaga faa-iidi doonaan sidoo kalena ay u noqon doonto kate sidoo kale ay kaga maarmi karaan haddii markaasi qofka meel meesha u degnaa meel kalesan usii aadin isagoo meelahaysa loogu sameeyo waxyaalaha markaas ay rabaan sida ceelashu iyo sidoo kale cooska qallalan oo markaasi la kaydiyo sida ay xoolaha markii loo baahdo loo helo si loo helo qoysaska toddobaad dabcan qoysaska dhibaatada soo gaartay waxaana hay-adda qaramada midoobay ay sheegaysaa in ku dhowaad ilaa iyo konton qoys ay dhibaato markaasi ay soo gaartay ayna markaasi ay biila-aan owgiis ay dhibaato xoogan kaga soo gaartay oo sidoo kale qoysaskooda halkaas ay iskaga hayaameen ama iskaga tegeen waxaana sidoo kale ay sheegaysaa in ilaa iyo saddex boqol oo qoysna ay markaasi wax gargaar ay waayeen keentana markaasi in ay iskaga kacaan ama ayagoo xoolahooda iskaga baxaan xoolihii oo nool laakiin ku sheegeen inay iskaga baxeen oo keliya soona galeen magaalada laakiin qaybintu waxay markaasi sheegaysaa inay isla fududayn karaan dadka ururada bulshada dadka deegaanka iyo dowladaha ayagoo markaas isla kaashanayna hay-adaha qaramada midoobay hay-adda qaramada midoobay u n ocha waxay sheegtay saddex toban milyan oo iy loo qonday sanduuqa gargaarka biniadamnimada ee soomaaliya waxayna markaasi ku dhawaaqday ilaa iyo toddoba milyan oo ay ku siinayso sanduuqa waxqabadka deegaanada ama deg dega ah xaaladaha deg dega ah ee markaasi dhexe oo markaas wax looga qaban karo sida c r waa c e r f waxay markaasi bixin doontaa labaatan milyan oo dheeraad ah si ay markaas u qodo u qaado tallaabo la filayo oo markaas lagu taageerayo soomaaliya dadka markaasi aada u nugul oo sidoo kale iminka kasoo kabsan laha dhibaatadii xoogneed ee kasoo gaartay muddooyinkii u dambeysay sanadihii labadi kun iyo koob iyo labaatanki iyo sanadkii labadi kun iyo labaatankii ilaa iyo sanadka dabayaaqadiisa labadi kun sagaal iyo tobankii kuna sheegeen inay dadka markaasi xitaa ay ka niyijabeen xoola dhaqashada laakiin waxaa markaasi loo sheegay in xalkeeda oo keliya keliya markaas la taalo sidii markaasi ceelal loo heli lahaa sidoo kalena waa cooska qallalan markaasi loo keedin lahaa markay soo food saarto dhibaatada midkan mid lamid ah ama muddooyinkii u dambeysay ay soo food saaraysay cimilada waxaa markaasi sheegaysaa in ay sii socon doonto sanad weliba ay soo socdo waa sida markaasi uu ku sheegayo hay-adda ninka qaramada midoob u qaabilsan un ocha wuxuuna leeyahay in markaasi cimiladan ay sii socon doonto haddii aan waxba markaasi wadamada markaas burwaaqasooninka waxba aysan ka qaban kuwaasoo lagu aaneynayo in warshadaha ay dhibaato ama qiiq ay kusii daayaan taasi keenta inay hakad ku keento robabka markaasi dadka ay aada u filanayeen waxaa sidoo kale markaasi sheegeen tilaabada in markaasi ay noqon doonto mid si wada jir ah looga qodi doono meel weliba tuulo ah oo wax badan looga qaban karo si ay loo helo xaaladaha markaasi ay u baahan yihiin dadka gargaar bini-aadinimo oo markaas wax ku-ool ah u baahan gargaar dhammaystiran sida hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso isna kaashanayaan hay-adda kea international iyo sidoo kale hay-adda u n ocha dhegeystayaal ninka lagu magacaabo aadam waa aadam abdemowla wuxuu markaas waa ninka humanitarian coordinator soomaaliya u ah wuxuu sheegayaa in ay marka hore ay diiradda ku saari doonaan proritor sidoo kale ay siin doonaan sidii wax looga qaban lahaa laguna fidin lahaa wax weliba oo suurtagal ah soomaaliya laguna ballaarin lahaa wax weliba dadka xoolodhaqatada ay doonayaan in lagu kobciyo loona helo habs u sameey socodka ee wax loogu qaban karo si loogu gudbo marxalad weliba soo food saarto ee ka mid ah dhanka abaaraha waa in loo helaa uu leeyahay tayeyn wanaagsan qayb ka ah in markaasi la sameeyo ama loo qodo ceelal dhammaystiran ilaa laba kun oo ceelal ah meel weliba ama dowlad goboleed weliba sidii markaasi dadka baahiyada qaba ee weliba xooladhaqatada ee noloshooda uga faa'iidaysan lahaayeen muscab haddaba iyadoo dhibaatada ay taagan tahay muscabow sanad weliba waxaa leeyahay waddanka soomaaliya wuxuu wajahaa dhibaato weliba ee abaaraha daban waxaa iminkan hay-adda qaramada midoobay kenya international iyo sidoo kale hay-adda u n ocha waxay markaas iminkan raadinayaan xal sidii wax loogu heli lahaa loona heli lahaa coos qallalan oo markaasi markii dambe loo dabcan xoolaha ay kaga faa'iidaysan karaan waa loda iyo sidoo kale lo-da iyo sidoo kale ariga wax weliba iyo sidoo kale ceelal aada u tiro badan sidii ay ceelashaasi dadka ay hadhow biyo oga heli lahaayeen laakiin mar weliba waa lasoo hadal qaadaa laakiin sheekada halka meesha ka socoto ayaa weliba soo saari la-dahay hay-adda qaramada midoobay iyadoo markaas ay sheegayso in lacag markaasi aada u tiro badan ay ku bixiso u n ocha waxay leedahay saddex iyo toban milyan oo lacagta dollarka maraykanka ay sanduuqa markaasi soomaaliya loogu talagala kuwa loo yaqaano somalia humanitarian fund waxaa sidoo kale sidoo kale marka hore sii siidaysay ama lacag kale ay bixisay toddoba milyan sida markaas wax looga qaban lahaa kuwa loo yaqaano central emergency respond fund kuwa loo yaqaano ee soomaaliya waa channel markaas isku xiraysa qof waliba in markaas uu heli karo lacag aada u tiro badan oo markaas looga badbaadin karo action ama tilaabo looga qaadi karo in dadka dhibaatada fundrabolka ama dadka markaas nugul ay u heli karaan soomaaliya haddaba iyadoo taasi laga duulayo ayaa haddana hayda maxay markaas raadinaysaa xalka wax lagu samayn karo dhibaatada dadka xoolodhaqatada soo gaarto keli ma ah soomaaliya gobolka waqooyi bari xitaa ka mid bay tahay dabcan yuusufow soomaaliya waxay dirisla tahay dalka kenya dabcan warbixin halkan miiska ii saaranayaan raba inaan eego oo ku saabsan in sidoo kale dalkani kenya ay jirto gaajo iyo markaasi cunniyeeri dadka ay wajahayaan tirada dadka kenyaanka ay wajahaya gaajada ayaa kor u kacday waxaa leeyahay soddon iyo saddex boqolkiiba shantii bilood ee ugu dambeysay iyadoo dalkan uu wajahayo dhibaato dhanka cuntada sida ay ka digtay hay-adda ka shaqaysa dhanka iyo abaaraha hay-adda qaran ee maaraynta abaaraha ee loo yaqaano n d m a ayaa sheegtay in xaaladda cunnada ee kenya ay kasii dartay iyadoo tirada dadka u baahan gargaar ay sar u kacday waa bishii agosto ay ahayd labo dhibic hal milyan oo qof halka dhammaadkii sanadkii hore ay gaartay labo dhibic siddeed milyan oo qof dabcan toddoba boqol oo kun oo qof ayaa ku darsamay waa muddo laba bilood gudahooda dadka u baahan cunno iyo gargaar taasoo ay ugu wacan tahay layidhi roobyaradii bilihii oktoobar november iyo weliba december robobyarida waxay saameyn xun ku yeelan doontaa layidhi cuntada maadaama roobku xilligan ay door muhiima ka ciyaari jireen ama ka cayaaraanba waa kabitaanka dalaga laga bilaabo xilliga ugu muhiimsan oo iminkaanu ku jirno beeralayda beriga iyo weliba qaybo ka mid a gobolka rift south layidhaahdo waxay ku tirsan yihiin layidhi roobabkan si ay u beeraan dalagyada muddada gaaban ee la goosto bilaha february iyo mars waa bisha labaad iyo bisha saddexaad hay-adda waxay sheegaysaa ama sheegtay in wax soo saarka galeyda la filayo in ilaa toddobaatan boqolkiiba ka hooseeyo deegaanada beeralayda yaryar halka dhulka ay dalagyada ka soo go-aan ee ku yaala kenya lagu qiyaasay konton ilaa lixdan iyo shan boqolkiiba inuu ka hooseeyo heerkii caadiga xilligii hore ama marka hore caadida u ahayd durbo kenya waxaa laga dareemayaa layidhi gabaabsi waa gabaabsi iyo weliba galey la-aanta suuqa ka jirta iyadoo beeralayda oo horey u saadaalinayay qiimaha sare ee wax soo saarka bilaha soo socda ay keedsanayaan badeecada waxa ay tiri n d m a cunnada iyo nafaqa la-aanta kenya waa ay sii xumaatay iyadoo tirada dadka u baahan gargaarka biniaadnimo ee kor u kacday labo dhibic hal milyan bishii agoosto ee labada kun koob iyo labaatankii ilaa labo dhibic siddeed milyan bishii december ee sanadkii aanu soo dhaafnay taasoo ka dhalatay iyay tiri celceliska ka hooseeya waa roobkii bilihii oktoobar ilaa december xaaladan waxaa la filayaa inay ka sii darto bilaha soo socda waxaana loo baahan doonaa waxqabadyo gaar ahaan qaybaha muhiimka ah ee beeraha iyo weliba xoolaha biyaha caafimaadka iyo nafaqaynta iyo weliba gargaarka cuntada layidhi yaraanta dalagyada cuntada muhiimkaa waxay ku kordhin doontaa cadaadiska seerbarka iyadoo la filayo kororka qiimaha badeecadaha asaasiga layidhi waaxdan ayaa ku booriyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba hay-adaha samafalka in ay dejiyaan tallaabooyin looga hortegayo saameynta xun ee ka dhalan karta sida khasaaraha nafeed nolosha iyo weliba mida hantiyeed ee ka dhalan kara ayaa ay leedahay warbixintan dabcan warbixintan waxay soo bixaysaa iyadoo wargeyska daily nation subaxan xitaa uu qorayay in heerka amaba dadka saboolka noqonaya ee dalka kenya maalmihii lasoo dhaafay ee aada u sare ugu kaceen boqolkiiba toban iyo shan sannadihii lasoo dhaafay waxaan doonayaa inaanu eegno warbixin amaba waa dhankaasi iyo waa cadadkan oo ah in sanadkan labada kun labaiyo labaatanka ee iminka aynu galnay dadka baahan ama u baahan gargaar guud ahaan dunida waxaa lagu sheegay laba boqol toddobaatan iyo afar milyan dadka la beegsanayo waa boqol siddeetan iyo toddoba milyan waa farqiga baynaa udhexeeya yacni guud ahaan dunida dadka u baahan gargaar iyo in la taakuleeyo waxaa leeyahay waa laba boqol toddobaatan iyo afar milyan laakiinse dadka ay hay-aduhu samafalka iyo gargaarku beegsanayaan waa boqol siddeetan iyo saddex milyan lacagaha loo baahan yahay ayaa lagu sheegay afartan iyo kow bilyan oo dollar ayaa la leeyahay sanadka labada kun labaiyo labaatanka ayaa waxaa laleeyahay laba boqol soddon iyo afar milyan oo qof ayaa u baahan doona gargaar biniaadinimo iyo weliba ilaalin waa protection ay u baahan yihiin Eh, tiradan ayaa ah koror aad u weyn marka loo eego laba boqol soddon iyo shan milyan oo qof sanad ka hor sanad ka hor waxay ahayd laba boqol soddon iyo shan milyan laakiin iminka waxaanu taagannahay laba boqol toddobaatan iyo afar milyan dabcan een, waa cadad aad iyo aad u sarreeyo laba- soddon iyo sagaal labaatan iyo sagaal milyan oo qof ayaa ku darsamay waa hal sano gudihiisa ee taasoo horey u ahayd tiradii ugu badnayd muddo tobanaan sana tiradaasi dabcan oo laba boqol iyo soddon iyo shan sanad ka hor ahayd waa muddadii amaba tiradii ugu badnayd in tobanaan sana ayaa leeyahay qaramada midoobay iyo ururada la howlgalayaasha ayaa ujeedadoodu tahay inay caawiyaan boqol siddeetan iyo saddex milyan oo qof Mhm.
oo aad ugu baahan oo ku nool lixdan iyo saddex wadan ayaa leeyahay kuwaasoo u baahan doona afartan iyo kow milyan oo doolar ee waxaan doonayaa dabcan waa cunyarada markaas dadka eh, haysato ehe. iyo weliba gargaarkay u baahan yihiin eh, Ah, yeah.
yusufow Mhm.
Eh, waxaa jiro wadama halkan eh, ku xusan oo iyagu markaasi aanu doonayo inaan eego wadamadaasi iyo dadka u baahan cuntada dadka la leeyahay waa dadka la bartilmaameysanayo iyo sidoo kale lacagaha la doonayo dalka afghanistan ayaa ugu horeeya dadka iyagu u baahan gargaarka waxaa leeyahay waa labaatan iyo afar milyan dhibic afar labaatan iyo afar dhibic afar milyan oo qof ayaa dalka afghanistan u baahan gargaar iyo weliba in la caawiyo la taakulayo balse eh, waxa uu bartilmaameedku yahay laba iyo labaatan dhibic hal milyan oo qof lacagta loo baahan yahay waa afar dhibic afar bilyan oo doolar ayaa layidhi dalka labaad waa suuriya afar iyo toban milyan oo qof ayaa u baahan gargaar laakiin dadka la bartilmaameysanayo ayaa ah toban iyo labo milyan cadadka loo baahan yahayna waa afar dhibic labo bilyan oo doolar yemen waa labaatan milyan oo qof ayaa u baahan gargaar dabcan weli waa labaatan dhibic toddoba milyan oo qof ayaa u baahan gargaar cunto iyo weliba in markaasi la taakulayo laakiin dadka la sheegayo in la bartilmaameysanayo ayaa ah lix iyo toban milyan Ee, lacagta loo baahan yahayna waa saddex dhibic sagaal bilyan oo doolar etoobiya ayaa ah dalka afaraad waxaa dadka iyagu cunada u baahan iyo gargaarka shan iyo labaatan dhibic sagaal milyan ayaa lagu qiyaasay laakiin dadka la bartilmaameysanayo ayaa ah laba iyo labaatan dhibic saddex milyan lacagta loo baahan yahayna waa labo dhibic sideed bilyan oo dolar sudan afar iyo toban milyan oo qof ayaa u baahan gargaar laakiin toban milyan ayaa iyo ah bartilmaameedka in la gaaro hal dhibic sagaal bilyan oo doolar ayaa lagu qarash gareyn doonaa d r c dimuqraadi congo waa labaatan iyo toddoba dhibic eber ama labaatan iyo toddoba milyan oo qof ayaa u baahan gargaar laakiinse siddeed dhibic siddeed milyan oo keliya ayaa bartilmaameedku yahay koonfurta suudaan ayaa xigta siddeed dhibic afar milyan oo qof ayaa gargaar bini'aadanimo u baahan laakiin dadka la gaarayo ayaa lagu sheegay lix dhibic toddoba milyan oo qof soomaaliya ayaa xigto toddoba dhibic toddoba milyan oo qof ayaa u baahan gargaar cunto laakiin dadka la gaaraya ayaa lagu sheegay shan dhibic shan milyan oo qof waa dadka iyagu markaasi u baahan iyo wadamo kale ayaa dabcan eh, listigu way- amaba way sii dheer tahay balse mar kale ayaan u eegi doonaa haddii aan ka gaarno waa tahay een, mascabow ilaa iyo eh, shan iyo labaatan eh, bog ayaa markaas ku qoray wargeyska ah dabcan waa hay-adda qaramada midoobay qaybta u qa- u qaabilsan hay-adda cunada adduunka w f p bilihii u dambeysay ay soo saareen eh, shan iyo labaatankii novembar sanadkan kasoo gudubnay ilaa iyo koob iyo soddonkii bishii aan kasoo gudubnay iyadana waa novembar iyo sidoo kale december ay warbixino kala duwan ay ku sheegeen weliba lacagaha tirada badan ee ku baxayso loo baahan yahay in gargaar loogu sameeyo sida wadamada markaas yemen ee soomaaliya etoobiya iyo sidoo kale qayb ka mid a markaas xerooyinka qaxootiyada dhadhaabi ee kaakuma ee dalkani kenya dhegeystayaal ayaa markaasi cadadooda ama lacagtooda ay soo saareen sanadkan labada kun iyo laba iyo labaatanka sidii markaasi horumar loogu gaarsiin lahaa sidoo kalena lagu taakuleen lahaa dhammaan dadka dhibaatada kala duwan noocyada kala duwan haysata dhegeysta dhanka waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay howlahaas oo dhan waa tahay been, a- a- aan imaana dhanka baraha bulshada dhegeystayaal ee saaka dabcan waxaa markaasi loo hadalhayay isbuucan gudihiisa een, muscab ee, in la hadalhayay nin ayaa diyaarad Mhm.
waxaa u saaray galeer waa garta
waxaa loo socday maraykanka maraykankaa loo socday diyaaraddii dadka markay rakaabka ay soo fuleen waxay ka war heleen ilaa iyo siddeetan asaga ma- dabcan waa soddon iyo toddoba galeer uu lahaa ayuu qof waliba hal kursi uu uu ku fariisiiyey maraykanka sacuudiyana ka baxaysay waxayna u socotay maraykanka isla sidoo kale markay sacuudiya kasoo laaba maraykanka kasoo laabanaysana isla sidoo kale qofka alaagalayrkiiba kursigiisa ayuu fadhiyey Waa garta.
dadki markay soo galeen ay markaas wada yaabeen waxay dhaheen lacagtan tirada badan ninka uu ku bixinaya maxay tahay haye halkii hay-adda qaramada midoobey ay kaga hadlayso dhalinyarada lacagaha markaas loo baahan yahay waxaa garta waa kaafi kala dheeri waa kaafi kale waa nin markaas maalqabeen ah Mhm.
laakiin galeyradiisa ayuu saaray diyaarad qaas ah maala yacni ha yacni maraykanka ayuu geeyey bilaa sabab bilaa sabab dib ayuu haddan usoo celiyey dib ayuu haddana u soo ilaa iyo sacuudiga waa arrin aad iyo aad markaasi ama kaag u ah iyo sugo.
aad iyo aad waa tahay intaan dhegeystayaal xalka aan markaas soomaaliya aan dhegeystayaasha fursad aan u siinin waa in markaas xal loo helo sidii markaas arrinta loogu gudbi lahaa dhibaatada iyo weliba cuniyarada iyo weliba biyola-aanta sidoo kale roobabka waxyaalaha markaas ay u dahayaan sababteeda dhegeystayaasha ayaa markaas qeyb- qeybaha dambe dhegeystayaasha u siin doona muscabow bal marka hore bal fahanka sheekada iyo dhegeystayaasha saaka bal qof waliba fahankiisa ayaa marka hore ka hormarayna iyadoo dad fara badan ay ka faa'iidaysteen waana ku mahadsan yihin dad baan arkay ee soo wacayaan oo leeyihiin sheekada si wacan bay u socotaa laakiin aad bay u mahadsan yihiin. laakiin waxaa iisii fiican in dad fara badan ay kasii faa'iidaan muscabow Waa oo gartay.
ay noqdaan kuwo markaas maskaxda tuujin karaan maskaxdana sidoo kale maali karaan Mhm.
oona aad u fikiri karaan adiga agtaada ha ka fikirin laakiin waa inaad markaas waxa kaa fog aad fiirisaa sheekada markaan kuu sheegayno waa mid sar- sarbeeban hadda ma usii sheegaya dhegeystayaasha sheeko weliba aan sheegayo waa mid markaas sarbeeban maahan wax cid gaara lagu wax beegsanayo mar cid gaar ma aha laakiin sarbeeb bay dhammaan u badan tahay dabcan Een, waa tahay bal aan ku bilaawo ee, muscabow laba qof ayaa heshiiyey waa wiil iyo gabar waxaana markaas lagu heshiiyey inay isguursadaan
Mhm.
waana heshiiskii marka waqtigu soo gaaray wuu imaaday kadib waa lagu heshiiyey waana waana islis- waana lis guursaday waa gartay markii isguursaday waxaa lagu heshiiyey in gurigaasi aan qofna laga furi karin haye waalid qaraabo waxay tahayba in qofna aan laga furi karin waa gartay
iyadoo reerka ay guriga ku dhex jiraan baa waxaa imaaday wiilka reerkiisa haye gabadhii ileen wiilkan waxay ku heshiiyeen ma la isfuri karo maya reerka cid yani guriga qof aan laga furi karin wax laga furi maraha guriga micnaha adigu furitaan ayaan moodayaa inaa ka wado yaa albaabka cid laga furi ma lahan okay waa fahmaa wax soo geli karana guriga ma lahan si wanaagsan qaraabo ma soo geli karto cid soo geli karta ma lahan haye labadaana waa keliya guriga joogayna haye
ballantii baa la heshiiyey way dhacday wiilka wiilka reerkooda soo gagara albaab wiilka reerkeedo reerkooda baa imaaday haye gabadhii buu diray gabadhaa soo fiirsay doc bay ka fiirisay Haye.
iyadoo weliba si gaadma a geesgees u socoto haye kadib waxay aragtay wiilka aabihiis iyo walaalkiis iyo hooyadiis oo bannaanka taagan haye way soo laabatay waxay dhahday ehelkaada bannaanka taagan waalidiintaada waalidiintaada dabcan
wuxuu ku dhahay soo fariiso haye see albaabku taanay u qarqaraacayn way iskaga laabteen haye
isbuuc kadib waxaa imaaday gabadha qaraabadeeda Mhm.
aabbaheed baa imaaday gabadha Mhm.
woof waxay dhahday or- wuxuu dhahay orod soo fiiri albaabka waxaa qarqaraacayo Mhm.
way eegtayoo markay aragtay aabbaheed Mhm.
isla markii waxay soo noqotay iyadoo ilameeda yani oynayso haye aad bay u oynaysa gabadha haye kadib wuu u jalleecay wuu fiiriyey wuxuu ku dhahay maxaa saa ugu oynaysaa maxaa hee saas maxaa ugu weynaysa saa ugu oynaysaa waa garta waxay walaalow waan ku baryayaaye Mhm.
ha i dulaynin hay duleyn marka aabi a- iyadaa aabeed keliya socda markaas ha marka laakiin umay sheegin inuu aabbaheed taagan yahay Waa laakiin gartay.
waxay ku dhahday walaalow hay duleyn ha i dulaynin haye
uu fikiray maxaa jira weli, yaa taagan markaas aabbaa bannaanka taagan albaabka aan ka fura ha i dulaynin waa Wa- waa garta u fikiray waa u fikiray waa u fikiray waa u fikiray wuxuu dhi orod ka fur haye aa laga furay laakiin ballanteena saas ma aheene Mhm.
orod ka fur haddii albaabka aabbihii laga furo uu soo galay way soo dhaweysay ha- wuuna baxay way way sogoteen si caadiya Ma- maalmo muddo kadib ha sanadooyin kadib afar wiil baa ilaahay siiyey wiilkii waa garta caadi bay nolosha iska ahayd Mhm.
caadi ee nolosha iska ayaa ahayd.
iska ahayd haye maal maalmaha ka mid haddana sh- een, afartii mar asagoo haysto cabbaar waxyar laga joogo Mhm.
yaa haddana gabar u dhalatay waa garta gabadhii markay u dhalato buu aad u farxe haye ohee waa farxay wuu farxe intii xoolo uu qali karo u qore haye ma geel baa ma ari baa wax dhan buu iskugu daray uu qale dadkii baa dhaheen war wiilasha dee ah, nafaf baa u qashay gabadha maxaa
gabadha xoolaheeda waa badis camal haa haye markaas waa tii e on lahayd Mhm.
waa tii hee ii oon lahayd.
waa tii e on lahayd waa garta sheekada fanda aniga dhow marka albaabka laga xirto micnaha
adiga hadhow marka albaabka aniga laga xirto aadiya tii isoo dhaweyn lahayd oo cideeda isoo yani dhaweyn waa lahayd tii albaabka laga xirto Aha.
oo wiilka a- yani calool adeeg u yeesho wiilka markuu calooleega yeesho.
calool adeeg u yeesho ilan aani- asaga aabihiis hooyadiis iyo walaalkiisu ka fur waaye gabadhina waxay dhahday duleen walaalow Mhm.
aabbaa taagan waa calool xumo way ilmaysa way ilmayse asagana hooyadiis aabihiis ayaa imaad walaalkiis wuu ka furi waaye saasuu u marka jaleecay wuxuu dhahay Aha.
gabadhan waa gabadhii albaabka iga albaabka iga furi lahayd marka sidaas ayaan aniguna u wanaajinaya anigana saasa u wanaajinayaa markaa dhegeystayaasha sheekada meel bay ku socotaa sheekada dabcan yuusuf waantu waantu xamuuda adin fahamtay maanta sheekadan Eh.
sheekooyin hore way ka duwan tahay adin fahamtay sheeka anoo fahme maya ma fahmin Waa fahmin, Wallahi Yuusuf.
ma-
dhegeystayaashan siinu fahamka markan dhegeystayaashan Waa tahay.
siina eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa markaasi fursadan siina bal afar dhegeys ama shan dhegeys intaa ka gaaran dhegeystayaal Mhm.
laakiin se- dhegeysta sheekadan waa mid sarbeeban haddaan kuusii sheegaya waa sarbeeb Waa garta.
sheekada dhegeystayaasha ha noqdaan kuwa markaasi maskaxdooda maali karaan Tuujinaya.
oo tuujin karaan oo sidoo kale qof fikiri karo waa inaan helo weliba sheekada dumarka ayaa sidoo kale looga baahan yahay inay kasoo qayb qaataan waa garta dhegeystaha ugu hore calaykum asalaam waraxma si wanaagsan magacaaga inoo sheeg walaal cabdulaahi suufto haye cabdulaahi sheekada waa la socota soo maha horta waan fahmay aniga hadda laftarkeyga garaadkay ahaan sidaan u fahmay haye bal sidaa u fahanta nala wadaag macnaha waxaan u fahmay gabar gabar baa fiican baan u fahmay haye baa fiican
gabar baa fiican baan u fahmay macnaha wiilku waa calool adiga macnaha laakiin gabdhaha ma caloola maya sheekada sarbeeb waay sarbeeb waa sheekadan
darbeenta laftarkeeda ani saas baan u fahmay garaadkeyga Waa gartay, aad baa Qof mahadsantahay.
waliba garaadkiisa waa runtiis Sax.
yusufow waan soo dhaweynaya.
boqolkiiba siddeetan dadka Eh, fahamkooda aad iyo aad.
halkaas ka eg aad waa sax waa sax
halo star f m halo
halo walaalo waa ku maqlaan waan kusoo dhaweynaynaa walaal magacaaga inoo sheegay halkaad inoo soo wacayso walaalo wasaaqa la yidhaha meel oo buuro la yidhaha jooga haye codkaagana wuu naga go-ayaa balse waan kusoo dhaweynaynaa fahamkaaga inala wadaag haye walaalkay horta taa kula wadaaga haa
horta waxaa la yidhi hadda ka hor oo laba qabiil aa cilowdaa la dhahay waa garta
labada qabiil markay ciloobeen wiilii gabar heshiis ay yihiin oo waa isugul yihiin haye
marka ha- habeen habeenka mid ahba gabadhii amagaan oo ninkiiba ay shukaansinayso oo labada qabiil codkaas guriga ku jiro haa
ay odayga cid u jeediso habarta cid u jeediso walaalkeed ay cid u jeedisaa la dhahay haye
waraabba ka warraysay war cidda saaseedoo liislamaynaayo oo waranka ii bilaabaha dhex yeeliya gabadha hablaheeda ee abba nin la tagtay oo ninkii saas ciddaheeda ma maqnayn haddaa la yidhi haye
odayga fikrad ay ka qaadeen magaa wax baad ku hadli wiilka fikrad ay ka qaadeen wax baad ku hadli duqda fikrad ay ka qaadeen haye
marka ninka soo fikirdiis ogaatay mhm
xawada marka horeba xawada balanta ayaa lahay ninka labax dhal dhahay bay gabar mhm
marka horta walaala waa aniga horta sar- sarbaabta iyada horta xoogo dhali hadda kama jawaabi karo horta saas oo kale ay ilaagta horta waa yarajal barsanta mhm
marka walaalkay waanu ku salaamaa laakiin arrintaas hadda ka hor dhacdo magaan hadda si oo kale waa hadda waa garta waa mahadsantahay maasiya saaxibkaas Mhm. sheeko kale waa fahankiisa.
inoo garab dhiga isaga haa wuu mahadsan yahay waana laakiin.
waana isku yara dhow yihiin Mhm.
aad iyo aad aan ka xumahay dhegeystayaasii qadkii uu ka baxay xigaha kale aan siinayna musacabow gowrubna dhegeystayaasha n waan soo gebagabeyn doonaa ilaa afar qof ama sad- shan qof aan noogu talagelinay haye waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa cismaane i- iisoo waa yara dhaafay gabadha aabaheed gabadha xoolo badan buu u qalee tirahdeen wiilkiina waxba badan uma qalin horta intaasaan ka soo gaaro anigu reemaa qaadna cusmaanow sheekada saas waxay waxa- sheekada waxay u dhaceysay
abo Een, iska jar aan kugu celiya kadib soo wac een, sheekada haddii aan dhegeystayaasha wax yar aan u Dabcan, baahno.
hal Waqti- mar.
waqti bayna hayaa soo koob yuusuf Ahaa.
dulucda sheekada aad iyo aad Een, wiili gabadha heshiiyeen waxayna ku heshiiyeen inay isguursadaan Mhm.
Waa- kadibna waa la isguursaday Sax.
markii la isguursadana waxaa lagu heshiiyey in aan qofna guriga aan laga furi karin albaabka aan qof laga furi karin oo ehelka ah ehel wax walib qof waliba u ahaado labadooda keli inay ku noolaadaan maalmo maalmaha ka dhec waxaa dhacday in wiilka reerkiisa ay guriga ay imaadeen kadib gabadhii dare orod wuxuu dhahay soo fir albaabka ciida taagan Mhm.
waa la eegay waxay noqdeen wiilka aabihiis iyo wiil la dhashay iyo hooyadiis Sax.
kadib wuxuu dhahay kasoo fariisan laabo ha laabtaan cid la hadashana malaan si albaabku qaraacan way iska laabteen maalmo maalmaha ka mid a isbuuc kadib waxaa imaadeen gabadha reerkooda aabbaheed baa imaaday kadib gabadhii uu dhahay waxa albaabka qaraaca orod soo fiiri way eegtay way tagtay wuxuu noqday aabbaheed way soo noqotay ayadoo ilimeynayso waxay ku dhahay walaalow ha idulaynin maanta ha idulaynin ha idulaynin walaalo maanta ay dulaynin wuxuu dhahay intuu fikiro dhah maxaa dhacay hoos buu fiiriyey kadib wuxuu dhahay yaa albaabka taagan markaas aabahay aabahay yaa banaanka taagan ma noqon karo walaalow ha i dulaynin waan ku baryayaa ifahan kadib wuxuu dhahay orod ka soo fur waa uu soo fariisiiyey waa la dhaweeyey waa la tegey duuqi ilmihii gabadhii iyo ninkeeda waxay heleen afar wiil afar wiil muddo kadib haddana waxay heleen hal geber gabadhii markay u dhalatay buu intaasoo ari iyo geel iyo lo u qole dadkii dariskii jiiraankii baa la yaabeen waxay ku dhaheen qaryadii waxay ku dhaheen maxay tahay gabadha sidaas xoolaha uu qalayso raggii wiilishii saa ugumaa qaline wuxuu ku dhahay waa tii albaabka waa tii albaabka iga furi lahayd ama waa tii ilinta albaabka
amaba dartay u ilmeyn lahayd aad iyo aad si wanaagsan sheekada wuu fahmayaan filayaa aad saaxiibkaas dhegeystayaashu dhammaan way fahmeen aan filayaa
alo star f m
Hello, asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa maxamed mandaaro joogo waa kusoo dhaweynaa maxamed
Ana sheekadan waa la socday haye
waxaan u fahmay dumarka macnaha rag inay ka adag yihiin dumarka in
inay ragga ka adag yihiin micnaha eh, ragga ayaa baqaya oo la jeeda ha haye
macnaha ragtaa u fahmana shukran waa fahankiisa wuu mahadsanyahay saaxiibkaasi waa tahay halo star f m
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
waa ku salaam axmed al gururama waa daaran bultawafa magac waa kusoo dhaweynaa axmed fahamkaaga
fahamkeyda waxaa waaye inay inay gabdha ay ay ay cudud nugulyihiina aan u arkaana su-aashaas waa gartay waa mahadsan tahay fahankiisa
saaxiibka ugu dambaan siino halo star f m hal dhegeystaan siinaya kadibna dhegeysta waan halkaasaan ku dhaafaynaa qof waliba fikirkiisa bal meel hala aado dad kalena hala soo kaashado adigay ku anfacaysaa laakiin waa mid macquul gal ah halo
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
aa waa salaada taasa waxay gaariseen salaad fahamkaaga
aa ii warramda waa fiicanna walaal
waa fiican tahay sooma si wanaagsan
alxamdulilah haye fahamkaaga adigoo inoo soo koobaya
ha haddaan soo koobo mhm
horta arinta horta waxa waaye wax markii ma aragtay matal ahaan lasoo qaadaya ama waxa waaye sarbaab ay tahay shayga qofka maogta qofkii kolley noocii uu yahay badanaaba sarbaabka uma dhacdo haye
soomaalida horta waxaa dhibay oo badanaaba kasii muuqda meesha waxaad moodaa ha
markii macnaha wax la wada dhisto oo kale ma aragtaa ha
wax baa la wada dhisani waa lagu hesheyni markii waxaasayto la wada dhisto ha
waxaa ma aragtay n ee, markii xafiisyaha oo kale la imaado waa garta
qof baa ma aragtay waxawaaye midna wuu lasoo fiirinaya waaye kani waxawaaye midaan naqaana ma aha camal waaye mhm
marka waxawaaye waa ma jooga la dhaha haye
midna ma aragtay waxawaaye yaa joogaa hebelow baa joogaa baa la dhihi haye
waa laga furi haye
marka ninkaa wuu ka faa'iidaysanaya ma ogtahay ha saasuu afartiisii sano shantiisii sano ku dhamaysanaya waa garta afartii sano markay ugu dhammaato aha haddana waxaa waaye jawaan lacag buu soo qaadanaya haye
dadkiiba haddana gurbaan u tumi haye
marka hadda waxaa waaye gabdhihiiba haddana u alalaashay haye
ani kulli xaggun baan u dhumin aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad aad baa maasan tahay waa dabcan saaxiibkaas si wanaagsan u fikira aad iyo aad si wacan oo weliba qurux badan waana aad buu u dhaweeyey weliba boqolkiiba sagaashan iyo laba waa hele Ha.
laakiin dh- sheekada muu dhammaystirin show laakiin mu dhammaystirin balse wuu kuu dhammaystiri lahaa boqolkiiba Wuu dhammaystirin boqol lahaa.
waan siiye aad iyo aad haye laakiin waa si- sidii la rabe mhm. dabcan eh, waxaa u maray sheekada inuu maqlaan u maray weliba isaga Su- yuusufow adiga miyaa la wadaagay maya hadda aqoon iskuma nihin wallahi halkan baan saaxiib ku noqono dabcan waxa- laakiin laakiin siduu u fikire Eh.
waan sidaan ka doonaya dhegeystayaasha wallahi Dhegeyst- alcadiim laakiinse aniga waxaan ku dhahay aniga dhegeystayaasha waxay leeyihiin gabadha wanaagsan saana laakiin ninka kabtu ka gala fiiri Aha.
sheekada kabtu ka gala fiiri waana mar hore aan sheeg dhegeysta waxaan dhahay dhegeystayaasha sheekada waa sarbeeb Mhm.
sarbeeb markaan sheeko kuu sheegayo sheekadeeda sarbeeb bay ku socotaa waa laakiin sida qofka la rabaa inuu asaga fikiro intuu madaxa dhug hoos dhulka geliyo Ha.
uu dhaho waraa sheekada muxuu ula jeedaa ninkan Mhm.
ninka hadda oo kale dhulku fariistay wuxuu dhahay dhanka weliba maxay xafiisyada qaar buu la aaday Mhm.
waa inaad sida saxda ah haye xoolaha lasu qalayna jawaan lacag buu soo baalso buu yidhi soma Wa garanaysaa Ha.
waa sida qofka loo doonayo Dabcan.
albaabka wixii lagu heshiiyo waa laga hadlay Mhm.
laba qof waxay ku ballanta ku galeen waa uu ka hadlay Ha.
qofka laga furayo wuu arkayaa Ha.
waxa la qalana waa arka waa arkaya waa sida markaa loo kala dhigayo Sax.
sheekada saddex meel bay u kala socon saddexda meelba wuu kala dhigay laakiin ilaa iyo ku- eh, gunu- gunaanadkii muu gaarin sida aan ka rabay Waa laakiin wuu mahadsan yahay dhegeystayaashana waxaan filayaa sidaas oo kale inay aad u fikri doonaan biidni illahi tacaala gabagabadii aan soo gaaray dhegeystayaal warkii aad maqli doontaan waan isku soo laaban doonaa dhegeysta laduu ee bahra alle ka noqdo muscabow waxaana sidoo kale diirada ku saari doona markaan soo dib isugu soo noqday sidoo kale dhegeystayaasha fursad u siin doonaa Qeybaha ugu bahra alle dambe.
ka noqdo haa qeybaha dhegeystayaasha sida markaasi xal looga heli karo wadanka soomaaliya iyo sidoo kale gobolka waqooyiga dalka dhibaatada mar weliba kusoo noqnoqota ee dhanka abaaraha cuniyarada iyo sidoo kale biyo la-aanta maxaa sababay sidoo kale sidee keed loogu sameyn karaa gobolka waqooyiga dalka iyo sidoo kale dhanka arrimaha soomaaliya soomaaliya dhegeystayaal waa hadduu ee bahraal ka noqday dhegeystayaal mawjada ha iska bedelin ha iska wicin si aad markaasi wararka iyo barnaamijyada aysan kuu seegin dhegeystayaal waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari waxaa soo dhegeysateen warkii tobankii barqinimo iyo mawlid maxamed shuuriya oo ku mahadsan yahay saaxiibayaal warkaasi uu inala socodsiinayay dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan ayaan soo gaarnay dhegeystayaal oo toban daqiiqa oo ayaan- ayaa noo soo hartay oo dhegeystayaasha iminkaan aan doonayno aan fursad ku siino ma doonayno musacabo inaan markaas ka qashqashahin- ka qashqas- ka qashqashaad aan ka gelino tobankaasi daqiiqo oo aan fursad markaas u siino si markaas aragtidooda fikirkooda dhammaan aan u wada dhageysano sidii markaasi tale iyo tusaale markaasi qof waliba looga baahan yahay sidii arrimaha iyo xaaladaha dalka markaasi ka taagan weliba waqooyiga dalka iyo arrimaha markaasi soomaaliya ka taagan iyo weliba dhanka abaaraha biyo-la-aanta iyo weliba ci- roobayarada ciladaha halkay ka taagan yihiin sida markaasi keed loogu wada sameyn kara dhammaan ay markaas uga kaftoomaan dhibaatada mar waliba kusoo noqnoqoto sida hay-adaha qaramada midoobay ee warbixintooda markaas ay kusoo saarayaan hay-adaha markaasi kea international hay-adda markaasi u n ocha iyo sidoo kale hay-adda qaxootida adduunka u n h c r kuwaasoo ku sheegtay inay mar waliba musiibooyin ay ku noqoto dadka reer guuraaga mar- dhanka iyo roob yarida markay imaato waxay ku sheegtay ilaa iyo koob iyo toban bilood in markaas aysan roobab la helin sanadkan dabdabaya sanadkii hore eh, waa labada kun iyo koob iyo labaatankii disembar ayaa markaasi hay-adda qaramada ay sheegtay in qaar ka- meelo ka mid ah in markaasi ay heleen roobab halka laakiin sidii rabay aysan u di'in qaarkood waxaana markaasi sheegaysaa in ay imika loo raadinayo meel kale oo keed ah oo markaasi hadhow ay wax waliba kaga kaftoomi karaan u heli karaan hadday tahay ceelal hadday tahay markaas in ceelal iyo weliba in meel kale loo qodo oo biyo markaas loogu keediyo si ay u helaan eh, ogana kaftoomaan wax waliba oo dhibaato ah markaas kusoo food soo- oo soo food saari karto sanadkan gudihiisa sanadka waxay sheegeen in ay iskudayo fara badan ay doonayaan inay sameeyaan ayagoo doonayaan inay isla kaashadaan dowladaha eh, sida dalkani kenya weliba waqooyiga dalka iyo sidoo kale kuwa soomaaliya inay dhammaan isla kaashadaan sidii xal iyo dhibaatada mar waliba kusoo noqoto loogu heli lahaa dhegeystayaal bal dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal gabagabadii aan soo gaarnay qof waliba fikirkiisa aragtidiisa dhammaan waan soo wada dhabeynayna waa hagaag eh, dhegeystayaal gabagabadii aan ku siqayna daqiiqado kooban ayaa noo harsan eh, waxaanu doonaynaa intaasi in dhegeystayaasha aan iyaguna fursad u siino si ay qeyb uga soo noqdaan qodobka sida gaarkaan uga markaasi uga hadleyno sida looga kooftoomi karo loogana bixi karo cuniyarida mar walba kusoo noqnoqota waqooyi berisi iyo sidoo kale eh, dhanka iyo soomaaliya dhegeystayaasha wicitaanka ayaa naga soo wici karaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan si guud dhegeystayaal kooban ayaanu siinaa fursada hallo star f m wicitaankan siino hallo star f m hallo dhegeyste
Hello.
waa kusoo dhaweynaa walaal magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wiciso khadkaa ka go-ay saaxiibkaasi waa ka xumahay xigaan siino hallo star f m hallo star f m asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة
salaada kasta waxay gaaraseen waxaan kusoo dhaweynaa salaad
Ah, subax wanaagsan wacana wanaagsan eh, barqa wanaagsan barnaamijka waa la socotaa soomaan
aa wanaagsan haye fikirkaaga inuu soo biiri
niyo horta waxa waaye dhibkan inta waxa waaye mid horta ilaahay un qaadi kara un waay haye
haye dhibkana waxa waaye horta ilaahay un baa keenay ilaahay un baana qaadi kara waa garta
marka gobolkan sidiisa banaanba waa gobol ma aragtay yacni mashquul fara badan midkan la daala dhacay Mhm.
isagoona haddana ma aragtay eh, xagga nabadgelyo xumada iyo eh, xagga ma aragtay maamulka yacni ma aragtay la fiiriya xagga ma aragtay corruptionka iyo arrimo noocaas ma aragtay aan macnaha waxba laga socodsiin karaynin waa garta
marka dee taas horta waxay u baahan tahay macnaha en, si dhibaatadan faraha badan ay u yaraato in dadka ay maaragtay u en, shicibka ah oo in horta gacan la siiyo oo maaragtay sidii tacabka xagga maaragtay dhulka ay ugu jeesan lahaayeen si maaragtay cunniyarada iyo iyo xagga maaragtay qabashada biyaha naftinkooda maaragtay oo maaragtay dawladda ay xaggaaseeto awood saarto oo xagga hay-adaha naftinkooda arrimahaaseeto ay xoog saaraan oo maaragtay dadkiina maaragtay arrimahaas ay usoo jeestaan loona helo maaragtay dad cadaalad ah oo maaragtay waxa arrimaha maaragtay qarashka la siinayo iyo waxa maaragtay jimcadaha qurumaha ka dhaxaysiyo hay-adaha ay bixinayaan maaragtay sidii maaragtay loogu talagalay u maamula marka arrimahaas horta si lagu heli lahaa waa iska dhib badan tahay laakiinse waxa waaya in arrimahaas iyada xoog la saaro umbaa looga bixi karaa saila tahay waa garta
kulli hadee marta nabadgelyo iyo waxay un maaragtay ugu horeeya waxaa waaya in maaragtay maamul cadaalad in la helo umbaa kulli horta ugu weyn marka arrimahaasna waxaa waaya geeskan afrika siyada banaanba aad bay ugu yaryihiin marka kulli khayr baan ku rajeynaya insha allah aad ba mahadsan tahay dhegeystahaasi u mahadsan yahay dhegeystayaal kaloo kooban iyaguna aan siino fursadda si ay fikirkooda inoola wadaagaan hagaag saaxiibada qadadka ku jira mar kale aan dib ugu laabanno halo star f m qadka ka go-ay dhegeystaasi waa ka xumahay dhegeystayaal gabagabadii aan kusii siqeynaa barnaamijka hogaanka arrimaha qaxootiga gargaarka iyo weliba ee bani aadanimada ayaanu ku guda jirnaa yuusuf mhm waxaa jira arrin si aada loo hadalhay maanta dhanka iyo ee baraha bulshada arrintaasi oo ah wiil soomaali oo madaxweynaha maraykanka joe biden uu u magacaabay inuu noqdo la taliyo sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda wiilkan waa wiil dhallinyaro ah marka warbaahinada kala duwan ee soomaalida iyo guud ahaan baraha bulshada ayaa si aada loogu hadalhayaa hadda waxa uu yahay guddoomiye ku-xigeenka waaxda shaqaaleynta iyo weliba horumarinta dhaqaalaha ee gobolka minnesota waxaana leeyahay waa wiilka amaba qofka soomaaliga ee madaxweyne ugu magacaabo xil noocan oo kale ama xilka ugu sarreeya abid loo magacaabe ee qof soomaaliya loo magacaaba ayaa leeyahay waa dabcan waxyaabaha ugu hadalhaynta badan ee maanta dhankaasi iyo baraha bulshada laga qorayo sidoo kale waanu eegi doonaa intaanu barnaamijka soo gabagabeynin waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee maanta ay qorayaan dhankaasi ama loogu hadalhaynta badan yahay aanu fiirinayna ee tarangareynaya dhegeystayaasha mar kale dib ugu laabanno dhankaasi iyo wicitaanka ee barnaamijka haddii ay fikirkooda ka soo dhiibtaan halo star f m halo star f m
الو waa kusoo dhaweyna walaal magacaada inoo sheeg
وانا عبد الله نوش تراس مندرة haye noo stress fikirkaada
سيادي اللوفري واقول سيادي اللوفري نقول محمد
waa maxay
ويكو
waa ka xumahay saaxiibkaasi arrimaha gargaarka ha ka hadlaynaa saaxib inkastoo asaga xitaa uu السلام عليكم
wcalaykum asalaam waraxma
awyabo waa kusoo dhaweynaa walaal
waa dhawahay waa dhawahay haye magacaaga inoo sheeg Waxaan u hambalyeynaya laftiisa laakiin arrintaa markaan galo u laabta Mhm.
talaala qaxootiga horta ilaahay baa dhibka ka saari kara haye
hasaana marka anugu dadkeena soomaalikan ka hadlo haa
anigu waxaan dhihi lahaa dalkiina dhista oo qabyaaladii ka daayi mhm
kuwa waqooyi barida waxaan dhihi lahaa ama madaxda ama shacabka ah haa
taliyo bini'aadam ku siiyo waxba laguma gaadho laguma nirgo mhm
ilaahay waxaa lagu dhagaa awoodii subxaana watacaala sax
marka kuweena waqooyi bari joogana waxaan dhihi lahaa muwaafaqo iyo ismaqal yeeshta macal shacabka waxa gobolka uu la baaba'san yahay abaar horta ilaahay baa keenay subxaana watacaala roobka ilaahay baa keenay mhm
haddii laakiin ilaahay la baryo oo qabyaalada iyo waxyaabaha dhibaatada la iska daayo ilahay sida qur-aanka noogu sheegay baa laga baxayaa waa garta
laakiin bini aadam gacantii laguma ergo waxna laguma helo haye
mana ku dhiijinayso mhm
nina bixin loo doorta ama xildhibaana maga fana dad waxba ma siin karo ilaahay baa wax siiya dabcan
marka waxaa weeye Aha.
halo waa ku maqlaya walaal
marka dadka kuwan hadda qaxootiga ku jirana annaga aan ka mid nahayna waxaan dhihi lahaa mhm
ilaahay intaad ka baqdaan wadankiini dhiso oo hadda siyaasaddeeda markay timaado waa kala tufanayaan haa
soddon sano ay ku jiraan xeradaas haa
yaa la doortay bay leeyihin ninka reer hebel maya haye
madaxweyne kastoo imaad yalaan waan dhaashay leeyihin iyaga ayaa weli qabyaaladii ku jira iyo qaxooti ah madaxweyne kastoo waxaad ka soo bilow cabdullaahi yuusuf ilaa hadda farmaajo mid kasta ilaahay ana dhaafay leeyihin Mhm.
yay u socdaan yaa yaa waxu qabanaya walaalow waa garta
in loo duceeyo ilaahay la baryo muwaafaqo anu hadda waxaan isleeyahay qabiil umaali shaqaal u badayay laakiin ninka ugu rooro hadda dalka dhisay waa ninka ugu dambeeya asagana waxa ku kacay waa dadka samaarka beel hadda dadka soomaaliyeed ilaahay ha ka baqeena subxaana watacaala waa garta roobkana ilaahay baa keena gacan hoorsigana waxaad ugu dhexi kartaa dalkiinaad ku laabataan kuwa waqooyi badan dalkooda dhistaan kuwaan soddon sano waxood ku jira boofisay rabaane ma rabaan dal inay dhisaan marka ilaah laga baqalila asalaamu calaykum calaykum asalaam waa tahay waa maqlaysaa waa hadal kooban haye roobka ilaahay baa hayaa Aha.
dadkana ay naftooda inay isku tashadaan ayaa muhiim ah Mhm. qabyaaladan iska dayaan haddii aan markaas aad- adiga aad isku tashanin ha oo dadkiina isan isku tashanin waa lagu talinayaa had- waa lagu talinayaa marka waxaa markaas noqonaysa in hay-adaha qaramada midoobay ay mar walba dhahaan lacagta todobada milyan ee doolarka ah hala geeya meeshaas dhibaataa ka taagan do- biyalaan baa ka taagan cunayaraa ka taagan Adigana gacanta Laakiin- aa horsato.
adigana gacanta aa horsato laakiin haddii markaas midnimo aad samaysaan oo markaas dowladdii iyo dadkii ay wada shaqeeyaan Mhm.
waxaa markaas noqon dadkaasi dad meeshooda kasoo baxa makaalintooda kasoo baxay soomaaliya Mhm.
waxaa jiro dalal xilligii dowladda kacaankii Mhm.
ee iyadu u deeqi jirtay Mhm.
oo gargaar Mhm.
iyo waxyaalo dhaqaale ugu deeqi jirtay dalalkii Mhm.
ayaa iminka soomaaliya ugu deeqaya gargaar tilka ya- tilka la iyaamunu daawiluha bayna annaas adduunyada meerta oo wareegto Mhm. wax waliba way dhacayaan maanta waxaa laga filayaa dabcan ama sidoo kale laga yaabaa gobolka waqooyi bari sida imikana hadda xaaladahan dhibaatadan ay taagto Ha.
taagan in xidhow markaas laga yaaba gobolada kale ee dalka kenya Ay kusoo in- wareegto.
in hadhow dhankaas u wareegtaan xidhamal halkaas aan u micdmino nolol xaggay taalla waa macquul waa macquul yusufow sidoo kale soomaaliya Mhm.
xaaladaha iminkan taagan dhibaataha abaarada iyo oomaha oomanahan iyo dhib- iyo insecurity food insecurity la sheegaya mise cunayaradan taagan ayadana sh- insha allah mar bay ka bixi doonaan waxaa arki doonaa beerihii markaasi een, weynaa ee soomaaliya la garan jiray inay markaasi dib usi- intay usoo rogaal celiyaan Mhm.
markaasi wadankii barwaaqa uu noqdo awooddii iyo weliba Mhm.
dhaqaalihii iyo dowladihii iyo xukunkii kala Laakiin- dambayntiina laakiin dib usoo iskama- laabato laakiin iskama imaanayso waa inay ka wada shaqeeyaan dadkana dhegeysanayo Mhm.
Mhm.
Eh, dabcan gabagabada soo gaaray hal daqiiqa noo saartay ha yusufow Mhm.
Eh, nin baa wuxuu rabay Mhm.
inuu madaxweyne ku-xigeenka la kulmo Aad iyo aad.
william ruto Aha.
waxa uu sameeyey subaxii ayuu soo kalahay saaka Mhm.
xafiiskiisa hortiisa geedka kor laga galo meesha albaabka Mhm.
ayuu wuxuu soo qaatay silsilad dhexdu iskaga xiray wuxuu isku xiray albaabkii Mhm.
subaxii ayaa loo imaaday marka subaxii marka marka isku- isku xiray kadib dabcan Mhm.
meesha security wax waa joogan Mhm.
ayaa la arkay marka Mhm.
war maxaa kugu dhacay Mhm.
wuxuu yidhi anigu madaxweyne ku-xigeenka rabo inaan la kulmo Mhm.
een, si aan u- ula kulmo ayaan waayey Mhm.
xafiiskiisa aan iminka yimid Mhm.
silsiladeena isku xiray Hee.
sifa halkaasi aan ugu xirnaado ilaa maasu u ka imaado Hee.
marka waa arrin aad iyo aad markaasi iyadana loogu hadalhayo Kolba dan baa wade. Kolba dan baa wade.
yusuf oo dan baa Nin wade aan dan- nin aan dan wada.
Adi- Danta meel xun bay kaa tuuray marra qaar.
adigu maxaa sameyn lahayd Aniga.
Ah, Dee aniga silsilada waxaa isku mixireen.
haye Dee- appointment baa raadsan lahayd Yah.
appointment baa raadsan Hadda lahayd waddada sax un baan mari lahaa soo maahan. Haddeen waayana waan waayo soo maahan.
haye Waa kaa.
laakiin silsilad kaama suurtoodo Silsilada iyo howlahaas iyo- ma gelayo waa leedahay ma ka fogeysho. waa tahay dhegeystayaal halkaasaan kusoo afmiraya idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiib hele waad ku mahadsantihiin sida qurux badan u dhegeysanaysaan oolana socotaan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadamada iyo qaxootiyada oo talaadoliba halkan aan kaga hadalna sidoo kale dhegeystayaal aniga iyo muscab arrimihii waxaa lihi markaas u dambeeyey qaramada midoobay soo qoraan sida hay-adaha ee kala duwan hay-adda u n ocha hay-adda socdaalka adduunka hay-adda qaxootiyada u n c r hay-adda beeraha faw hay-adda markaas cunnada adduunka w h o iyo hay-adaha markaas maxaliga sida k international iyo weliba kuwa markaasi xuquuqul insaanka markaasi waxyaala fara badan kaga diyaray weliba qaxootida u daneeya dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal sida quruxda badan fikirkiina aragtidina dhammaan aad ugu wada dhiibateen dhegeystayaal waan uga mahadcelin asxaabtii kala duwanaa ay ka qayb qaadatay fikirkoodana saliibka kaga dhiibatay dhegeystayaal barnaamijka waxaa si wada jira arrimaha gargaarka binaadamada usoo saa- usoo wada saareen yuusuf bakat iyo sidoo kale muscab ismaaciil dhegeystayaal waxaynu balana maalinta berito shukran shakuuran wa shukran jaziilan meel walba joogtaan kuwa markaasi idaacadda dhegeysanaya halkan waxaan kusoo gara adayga mar walba dhegeystayaal la soco idaacadda star f m dhegeystayaal barnaha iska badana mowjada si aysan wararka iyo barnaamijyada markaasi ku dhaafin idaacadda star f m dhegeystayaal halkan ayaa mar walba wax walba kala socon kartaa sidoo kalena wehelkaada noqon kartaa dhegeystayaal xitaa saaxiib uma baahnid intaa star f m haysato saaxiib saaxiib uma baahnid intaa star f m haysato saaxiib star f m ayaa saaxiibkaada ah wehelkaadana ah dhegeystayaal mahadsanidin dhammaantiin saxaabta naga dhegeysanayso gaadhisay dhadhaab iyo sidoo kale tanaarifa iyo masalaani waa hal sagaashan iyo toban dhibic hal halka asxaabta nairobina ay naga- naga dhegeysanayaan hal ibir shan dhibic sagaal yuusuf baka sidaasi nabadgelyo ayuunu leeyahay dhammaantiin